اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير ابن عمير بن عبد الرحمن العجلي ابن عبد الرحمن العجلي أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي إهال أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يقنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت قاري هند بن أبي هالة xadiidkainoo bilaabmaya waa xadiidaynu laba gooro hore soo aragnay qaybihiisii ana tirmidi ayaa xadiidku waa dheeraa axaadiistan dheerdhaadheer ayuu kaba mid yahay oo bal matalan markaas isagaa googooyey markii ugu horreysay adigu bilowgii kitaabkan ku soo aragnay iyadoo rasuulkii ilaahay sifadiisii muuqatay ama khalqigiisii dee tilmaantiisii shakligiisii daahirka ahaa umuuro badan oo ku tacalluqsanaynu kuba soo aragnay haddana qayb ka mid ah ayaan soo aragnay halkii daxigii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh oo isaguna sifaadkii rasuulkii ilaahay majmuuco ka mida kulansaday oo ay kaba mid ahayd dee kalaamkiisii iyo bal matalan waxyaalihii kuba tacalluqsanaa daxigiisii iyo awna insha allahu tacaala umuuro aada u muhima marka la eego sifa ahaan shamaahiil ahaan iyo ahna dee markaynu soo aragnay rasuulka ilaahay suu ekaa iyo dherarkiisii iyo suuradiisii umuurahaasoo kale dee rasuulka ilaahay sifadiisaan ogaanaynaa shakligiisaan ogaanaynaa waa wax maxabadiisii keenaya maqaamkiisi iyo kamaalkiisii ilaahay siiye inoogu muuqanayso laakiin dee shakligiisiiyo suu ekaa iyo qudwo iyo dayasho aan kaga dayanaynaa taasi may jirin qaybtii kalean sooba aragnay iyo qaybtan caawa oo qaybta ugu weynba ah qaybna way dambaysaaye waa waxyaalo rasuulkii ilaahay shamaaishiisii bal xadiidku haddii uu xadiidku san soo ogaanayan hore u soo ogaanay labadii goorba sanadkiisu daciif yahay bal aktar min dacf raawi daciifa inka badani ay kuba sugan tahay haddana waxyaalahan uu kulansanaye madmuunkaee rasuulka ilaahay sifaadkiiya waa umuuro badan oo aan u helayno shawaahid iyo axaadiis kale iyo waxyaalo inoo xoogeeya sanadkan waa sanad daciif oo taas iyada hadalkama taagna laakiin jaanibka caaw wuxuu u bannaanaya waa umuurihii qudwada dayashada iyo jaanibkaas dee ay kuba sugnaydee ruuxa markuu silaya rasuulka ilaahay ku daya ilaahay baa laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana bal dhaqankiisii iyo mucaasharadiisii iyo umuuro kuba tacalluqsanaa iyo taas oo tii qudwada keenaysa markaa qaybna way inoo dambaysaa insha allah iyadna ma dheera kalay dee casharka ama haddii dee ka ku-xiga inooguma sugnay laakiin wixii ka dambeeya ama toddobaadka dambeba haddii alaydhaa qayb nimanan arki doono ayaa jirta markaasaa xadiisku saa inoogu wada dhammaanaya taasi bal horta waa mid oo markay noqotay rasuulka ilaahay tilmaantiisa dee axaadiisa ugu markaa xagga sanadka daciifa ahaadee laakiin ugu badan buu kaba mid yahay sanadkana hore waan soo sheegnay oo waan ka soo hadalnay oo sufyaan ibnu wakiic marar dhowraan soo aragnay aabihii waa imaamkii weynaa wakiic ibnuljarax laakiin isagu nin dee culimmada ka midana waa ahaa sidiisa saduuq iyo nin run badanna waa ahaa ee saan soo sheegnay nin waraaqiisa nin wuxu qori jiray ayaa isaga laguba imtixaanay oo axaadiis aan kuwiisii ahayn ee uu warinaye la yaqaanay ahayn buu axaadiistiisii dhexgeliyey waa looga digo kollay digniintaasna ama waxweyaan waxmay tarinoo taasaa keentay xadiiskiisa in laga tago laakiin isagu marka la eego ninkan kale uu ka warinayo rag kale ayaa la wadaagsaday oo xadiiska cidlo isagu kuma aha jumaac ibnu cumar waa laga yaabaa inuu idiin yaallo ibnu cumayrna waa laguba dabdiyo waa san anigu marka hore carabkayga mariyey iyaday cumar ii taallo isaguna waa nin bal waxa weeye kollay xadiidku ninka duruqdiisu isugu yimaado oo nin aada u daciifaba weeye arrin kalena way jirtaayo anba'anaa rajulun min bani tamiimin min waladi abi haalata zawji khadiijata yukna abaa cabdillaahi ninkan oo layidhi aba cabdullaahi barkoyan yaziid ayaa la yidhaha magaciisaoo kale se hore u soo maray isaguna xaaladiisa nin la yaqaano ma aha ou majhuul buu noqon ibna abihaalaha hore oo xasan kasii warinayaana isaguna kolay macrifo sidaasa looma laba bal cilooyinka kulmaya laba jahaalo iyo dacfiga kale weeye laakiin waxaan inagu xooga saaraynaa waa matniga xadiidka iyo bal umuuraha kale ee sooba arooray waxaa jira imaam weyn oo aimada diinta ka mid oo la yidhaaho ibnu naasiriddiin qarnigii sideedaad iyo qarnigii sagaalaadba waa noolaa xaafid maxajar bay isku waqti ahaayeen oo toban sandoodna uu ka geeri horeeyey xaafidka reer shaam ama dimashqiya waqtigiisiina uu ahaa wuxuu leeyahna kitaabbahim kollay weyn oo lagu magacaabo jaamicu alaathaar fi siyari wa mawlid almukhtaar ana aathaartii kii jamcinaya xagga siiradii rasuulkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay dhalashadiisii walow dee magacaasi mawlidkaasi uu jiro maha dhalashaduun kaba waramaye rasuulkii ilaahay si guud buu ugaba waramaa kitaabka waana kitaab kollay dhowaan la madbiceeyo sideed mujallad lagu madbiceeyey kitaabkaas sheekhu raximahullahu tacaala oo kitaab dee aada u weyn ah saan sheegaya waa sideed mujalad cilmiga uu kulansadayna rasuulkii ilaahay walow jaanibka ugu yari waa jaanibkii maqaasidii rasuulka oonu isagu manduumo yaro uu nadmiyu magacyadoodii iyo sanadii sheego mooyaane aanu iyaga dabagelin laakiin jawaanibta kale oo dhan dee waa jawaanib waana nin naaqida oo muxadis ahaa xaafidba ahaa kolay halkaa raggii weliba aqoonta aada u sarraysay u dhahaay ayuu le marka xadiidkan aan hayno laba qaybood buu noqonoo qayb xasan ibnu cali baa warinaya oo ka warinaya abtigii hindu ibnu abihaala kaba warinaya waana qaybtii aynu laba qaybood oo horeynu soo aragno xadiidkaan ka soo aragnay waa qayb isku qaybtaas qaybta caawa iyo wixii dambena xuseen ibnu cali xasan baa kama warinaya hindi abtigii kama warinaya walaalkii xuseyn ayuu kaba warinayaa oo isagu aabihii cali bnu abi aalib ka wariyo qaybta dambe waa cali bnu abi aalib ayaa raawiga xadiidku noqonaya xuseynna uu kaba wariya xasanna waa kasii warinaya waa qaybtan aan caawa arki doono in ina ay noo dambayso haddii aan la idhaaho oo umuuraha kuba oo tacalluqsan ada waxa la kitaabkiisaas oo kale oo mujaladka afraad iyo ka shanaad ayuu kala raacaa ayaa aada buu sharxo qaybtaa horeynu soo aragnayna waa labadii qaybood ama xadiidka qaybta aan soo aragno qaybta hindi uu warinayana laba boqol iyo ziyaado safxo ayuu kuba sharxaa isagoo laakiin dee sheekhu waa nin imaam ahayo istidraadaadkiisu badan yahayo dee suu u socduu haddana cilmi badan geliyo haddana cawda ilaa sharxi xadiidi hindin oo dhan qaybtan caawa inoo bilaabmaysana boqol iyo lixdan ama toddobaatanayo safxa ayuu sharaxiisu qaataayo mujaladka shanaad qaybihiisa hore oo dhan in yaroo qaybtaa hore kala socoto toddobaatanka safxe horea mooyaane ayuu kuba sharxayo dee waa cid aduu kolle waa cilmi aada u badan waayo istidraadaad axaadiis badan aathaar badan riwaayaad badan umuuro kala duwan oo bal matalan taas in badan asaaniidna uu kuba warinaya ama sheekadiila asaaniidoodii uu soo qaadayo kolle waxaan leeyahay waa dee kitaabkana dhowaan unbaaba la madbaceeyey oo dhowaan unbaaba la markaa dabcadiisii ugu horreysaan filaya hore umuu madbacaysan dee maqsuud ahda mataa laguma hayo mooye bal waxaan leeyahay dee koleyna marka waxyaalo badan oo kuwanana markuu dee isagu cibaarada soo dhigto sharaxiis waa inuu wixii kale bal shawaahid iyo waxyaalahaasna la tatabuco xadiidka laba sharxo markaasa ay jiraan wixii bal fawaaid ay iga suurtageli kartana waayo boqol iyo lixdan safxo ama toddobaatan safxo dee saacadiyo laba kuman aqri karahayn wala waxyaalaha nisha soo yar marmariyey deeta anaa gaar ahaan mar damba kuu laabaya laakiin dee waa meelihii wixii aan ka gaari gaari kara bal wixii fawaaide aan dee kasoo qaadan karana aan kaga soo qaadan bal waxaan leenahay xadiidka sanadkiisu daciif weeye ama dacfigu waa adag yahay laakiin madmuunkiisa marka la eego iyo waxyaalaha uu kulansanayo umuura axaadiista kale baan ku argin iyo umuura kale ayaa inooguba iman doono ee iyagii markaa taas baana qasadkeenu noqonaya sanadkana dee waa ta aan soo sheegay markaa bal inta ugu dambaysa haddaan qaado can ibni abihaalata abihaala inankiisii abihaalana markaa ka hore wuxuu yihi amba'naa rajulun min bani tamiim waa nin reer bani tamiim ka mido min waladi abihaalata marka abihaala buu dhalin waayo waa nin dambe saan aragno oo xadiiskii dee imaka ninkii in abihaale xadiidka warinayeyba ee uu xasan kaba warinaya qaybta yare un yaru inoogaba tilmaami doono caawa qayb kale ay noqon doontaa ee waxa weeyaan dee waa ayaaba dhowrba u dhexeeya ama laba yaba uba dhexeeye waxa ay tahay un waa tafhiirtiisii dadkii isaga awlaadiisa isaga ka beeramay ayuu ahaa kan labaadee ibna abihaale xasan ibnu cali kaba sii warinayaana magaciisa waxay yidhaaheen hinda isna laba idha magacan hindina ama hinda waa magaca rag iyo dumarba way la bixi jireen waqtigoodii oo dee rag dumar saxaabadii kamida sainda binta abi umaya umu salaam markaa salama magaceedii baaba ahaa iyo hindiyo kale ee saxaabo iyaguna magacan lihina way jiraan oo rag ahaa marka magacaas iyo jaariya oo kale saasoo kalena waana helaynaa saxaabo jaariya iyo jaariya oo kale laba idhaaho iyo dee dadkii kale kaba dambeeyo waa magacyo mushtarag oo ay kuba kulmayeen buu ahaayo laftigan xataa magaca jaariya ee dad saxaabadii kamiday tirsintooda kuba sugantay ama iyaguba ahna way jiraan dee dumarna waa lagu magacaabaya magacan hindina waa taasoo kale waa magac mushtarag uu ahaa marka ninkan isagu waxa uu kasii warinayaa xasan ibnu cali buu kasii warinaya xasanna xasan nin kaloo ina abihaaluu kaba warinaya markaa laba ilmo abihaala ayaa xasan u dhexeeya ibnu abihaalaha hore awowgu abuhaala uu yahay zawju khadiijata in abihaalaha dambana isagaa dhalay markaa xasan markaan eegno kaka dambeeya abtidii weeyo hooyadii faadima bintu rasuulilahi sal allahu calay wasalam bay xagga hooyo ka walaala ahaayeen kan kalena isagaa sii dhalay oo dee ilmaantibay noqonayaan isaga kasii warinaya oo isaga dee waxa wey abtigiibaa dhalay buu noqonayaa imaka kan soo horreeya xasan abtigiibaa dhalay ka dambena waa xasan abtigii oo dee hooyadiiba xagga hooyo ka walaalahayd abuhaalana rasuulka ilahi intaanu khadiijo guursan ayuu nin reer tamiim ahay oo guursaday laba u dhashay nin kaloo reer bani maqsuuma catiiq la odhanayeyna waa guursaday malaa dabadii marka ay kala tegeen iyaga dabadood baa rasuulku guursaday salawaatullahi wasalaamu caleyh isagana labadaa horena awlaad bay u dhashay rasuulka ilahina awlaaddiisii waxaan ibraahim ahaynba iyadaa dhashay umulmu'miniin khadiija marka wuxuu yihi qaala xasan ibnu cali baa wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey khaali abtigay hinda abi haalata isaguu ahaa hinda bni abi haalata hinda bni abi haalata wa kaana waxaanu ahaa waa jumlo ictiraadiye ah khaal abtigay wasaafan mid sifayn badan mid tilmaamid badan oo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh dee gurigiisu ku koray waana yaraa waa ilmo yaroo dadka waaweyn ee saxaabada ahaa ee rasuulka ilaahay aan ishaba kaba buuxsan jirin ama aan eegiba kari jirin ee aan uga haybaysanaya lamuu mid ahayn waa ilmo yaroo markaasoo aad buu rasuulka ilaahay uguba fiirsaday qoyskiisiina had iyo goor meel laba joogay isaga iyo cali bn abi taalibna waa yaraayo caliba rasuulkaa soo koriyey isaguna aad buu u sifeeyey rasuulka ilaahay oo saxaabadii waaweynayd inta badan sifadaas oo kale way ka haybaysanayeenoo aadba umay eegayn oo tilmaanta caynkaasoo kale a kabay bixin kareen rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu caleyh haddaba wuxuu ahaa mid isagu sifayn badan wasaafan macnaa yuu sifaynaya waa wasaafan lirasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay mid aad u tilmaama aad u sifeeya ayuu ahaa can xelyati rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam can xelya daaramajurkan waxaan ku tacalujinaynaa ama dee xarafkan sa'altuda wasaafan ictiraadun baan kaba dhigaynaa oo markaa labadii maxay noqon sa'altu waxaan weydiiyey khaali hindabna abi haalata wa kaana waxaanu ahaa wasaafan mid tilmaamid badan rasuulka ilaahay can xelyati rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam baan weydiiyey oo markaa wasaafan can xelyati rasuulilahi baa odhanaya mid sifaynaya rasuulka ilaah xelyadii gacantan meesha timaadeen ictiraad baan ka dhignay ee sa'altudaa buu ku tacalluqayaa can xelyatidan oo waxaan weydiiyey rasuulka ilaahay sifadiisii tilmaantiisii baan weydiiyey ee arrinkiisna waa kaa sheegay oo wuxuu weydiinayaa kaana wasafa lirasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam waana ashtahi jumlo aan sa'altuda ku cadafno waaba inoo suurto galo waana anigu jecelaa oo waxaan jecelaa an yatifa li haddaan xaalaynona waaba caadi on laakiin tii hore uun kaba xaalayno walxaal baan weydiiyey rasuulka ilaahay sifadiisa ana anigu ashtahi aan jeclahay oon doonayo oon xiisaynayo an yasifa lii inuu ii sifeeyo shay-an shay minhaa kaba mida koley tankiirka halkana waa litacdiim wax weyn oo sifadaa rasuulka kaba mida inuu ii tilmaamo oo uu ii sifeeyo anigoo jecel faqaala wuxuu yidhi abtigii baa odhanaya hooyadii faadima la dhashay xaggooya ay ka walaala ahaayeen isagoo nin reer tamiimeen kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa fakhman ay cadiiman fii nafsi waayo ku weyn marka la eego naftiis ilaahay baa weyneeyey sharifay dhameeyey oo bal marka haddaba isagu kaana cadiiman fii nafsi mid weyn buu ahaa nafaantiisa markaan eegnayo sida uu yahay xaqiiqadii mufahaman oo la weyneeyo mucadaman cinda annaas dee bal mucadaman cinda allahi subxaanahu watacaala wa mucadaman cinda annaas dadka agtoodana la weyneeyo dee ilaahayna waa weyneeyeyba oo isagu wuxuu ahaa sidiisa kaa cadiimka fahminimada waa taas lana weyneeyo oo dee cid kasta xataa kii aan doonahaynen jeclayne ama aan rumaynba dee marka uu kuba soo baxo waxa weeye waa weyneynayo dee waa xurmaynayaba oo kolbal dee say ugu dhiiradaan inay wax ku yidhaahaan kolkal way adkeedo dee saa kutubta siirada inooguma sugan iyadoo rasuulkii ay quraysh waa intii aanu hijroonba quraysh ay nawaadidoodii ay kacbada agteeda kuba lahaayeen ay fadhfadhiyaan rasuulkii ilaahayna kacbadii ku dawaafayaan markuu soo agmaraba way hadla hadlayadoo adigu dee waxyaalaha ama ayay ku odhanayeenoo markii dambe ayuu soo joogsada u yihi qurayshay ogaada oo maqla markaas ay dhammaanba way aadeen markaa hadalku yidhna waxay ji'tukum bidad gowrac baaban idinla imin maxay noqotay waa tacdiimkan haybadii kaba haybeysanayeen ayay idhaaheen iska soco abalqaasim wallaahi maa kunta jahuula maya mid dee waxaan laayiq ahayn iyo wax dee toosaan toosayn iyo wax jahaalo la yidhaah mid sameeya maad ahayn oo kale oo baltaas oo kale haddaba ina rasuulkii ilaahay dee kulla weyneeyana waa ahaa waana weynaa yatala'la'u hadda intan horeynuu soo maray xadiidkii horeana inoogu bilaabmay ee kitaabka bilowgiisiie yatala'la'u waanu dhalaalayay iftiimayay nuurayay wajuhu wejigiisu tala'lu alqamari kalay dee nasbada xarafkii tashbiihiiba ama ayaa meesha kaba maqan nasculkhaafid buu ku nasiisnaan asalku muxuu noqon ka tala'luci alqamari weeye dayaxa dhalaalkiisa iyo iftiinkiisa oo kale laylata albadri habeenku dhan yahay kaamilka iyo afariyo tobnaadka oo dee waa habeenka afariyo tobnaadka ay barhkood yidhaahaan waxaa badri loo yidhi liannahu yabduru shamsa ama ka biduruq oo dee marka habeenka afariyo tobnaadka cadceeddu markay sii dhacayso isaguna soo baxayaa oo kale oo waa kala soo degdeg soo bixitaankii dhicitaankeediiba barhkood baa saydhaa barhkoodna dee badrina luqada carbeed tabaqa istidaaradisa daraaddeed badri waa la yidhaahaa ee istidaaradan uu dhan yahayna waaba suurtagal ee bal muhimka habeenka dayaxu dhan yahay dhalaa iftiinkiisa quruxda iyo dhalaalka uu leeya oo kale ayaa wejigiisu dhalaalaya fadakara alxadiida bituuli xadiidkii buu sheegay maca duulih waana tii aynu soo maray khalqigii rasuulka waa xadiidkii toddobaad iyo mala meelahaasee kitaabka bilowgiisa ayaynu ku soo aragnay qayb xadiidka kaba midana halkii daxigii rasuulka iyabaynu ku soo aragnay muusoodkiisa iyo umuuraha uguma dambaysa yaftaru waxa weeya dee can mitli xabbi lqamaamta can mitli xabbi lqamaam afkiisa tabatumkiisa oo kale iyo waa intii jumladii ugu dambaysay marka dambe dhammaantii xadiidkii intaasuu horta qaybtii hinda ama uu ka warinayo xasan ku jeda waaynu soo marray imanka intan yar jumladaa yarubuu ka soo qaatay markaa qaybta dambe maxay tahi qaalaalxasanu xasan baa wuxuu yidhi dee xadiidkaa horeynuu soo marro laba goor baan soo kala marro lama soo celinayo isagoo laakiin midba qayb ahayd intiaasaan uu ii wada sheegay faxasan baa wuxuu ihi fakatabtuha waa sifadan iyo tilmaantan wa haadihi sifaat weye sifaatka rasuulka ilaahay uu leeyahay hind uu ii til sheegay absigay ayaan ka qariyey alxusayna walaalkii oo xusayn ah zamaanan muddo ayaanan u sheegin oon kaba qariyey xuseynna dee isaga ka yaraa laba sidoodoo isku xogun bay kala dhasheen dee dadka qaarkood si isu haysta u haystaan oo inay mataana ahaayeen oo kood mataanaana xasan iyo xuseen u bixiyeen kolley dee taasi ma jirte waa nina saddex sanadii saddexaad iyo sanadii afraadun bay kala dhasheen koo iyo toban bilood taqriiban bay kala weynaayeen xasan baana weynaa kana hor dhintay muddo dee toban iyo sanooda waaba kaba horeeyey xagga geerida xasan baa waxau yidhi waxaan ka qariyey xusein waqti zaman dee bal si u eegaba bajuri baa idha waa si u hubsado bal ijtihaadkiisa uu ku dadaalayo cilmigan weynee rasuulkii ilaahu awowgiya xilyadii iyo sifadiisa ku tacalluqsan bal kasbashadiisa iyo jaanibkaa inuu ihtimaam u leeyahay ama sidee inuu sugo inuu isaga weydiiyo waayo hadal buu raaciyaa tacliimta bacda dalab akmatu arsakh fi diin manaa wax laguu sheegay adigoon diyaarba u ahayn ama aana dee raqbada u lahayn ama aana doonayn su-aal iyo cilmi laguu sheegay iyo mid adigu aad doonaysay su-aashiisa a lahaydoo u diyaar ahayd oo laguu sheegay oo laguu faa'iideeyay si looma wada qabto waayo kani waa sugnaanaya waa wax dalabkaaga iyo ijtihaadkaagii ku yimi ka galerte waxaa dhici karta faa'iidada laguu sheegay inay halkaas ay ku dhaafto iskaba ilowdo calaa kulli xaal adigu baluu ka qariyay waa iska yar nooc tawjiihun uma xadatuhu waan u waramay arrinkii baan u sheegay fawajadtuhu waxaan helay xusayn ayaa waxaan helay xasan baa leh qad sabaqanii ilayhi anigu waxaaba islaamala adaa faa'iidadan keligaa haya ee isaguna ma oge isagoo iigama dheereeyey iigama horeeyey oo weydiiyey oo fa sa'alahu weydiiyey khaalkay ama asigay camaa sa'altuhu wixii aan weydiiyey canhu isaga xaggii oo wixii aan weydiinayay isagoo abtigay ee awsaafta ahayd rasuulka ilaahi isagoo weydiiye baan arkay taasi waa midoo tan waa ila ogaa weeye arrin kalena maxay tahay wawajadtuhu waxaa kaloon helay oo aan ogaaday dee markii aan su-aashan arrinkan u sheegay qad sa'ala isagoo xusayn weydiiyey abaahu abihi waa cali bn abi aalib markaas amiiru lmuminiin can madkhalihi rasuulka ilaahay gelitaankiisii markaa waqtigaa uu geliye zamankaas iyo dee gurigiisa ku sugnaada ama halkii xaaladiisu ahayd gelitaankiisa suu ahaa maxaa waqtigaa dhici jiray wa makhraji bixitaankiisa uu baxayo ama waqtigaa uu baxayo iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa wa shaklihi iyo rasuulkii ilaahay shakligiisii oo bal waxa weeyaan dee waa suuradiisii iyo taa isagoo umuurahaasna kii hore hadda khaalkiibuu ahaa abtigiibuu ahaaye weydiiyeyba aabbahayna dee isna waa aabbihii uun cali bn abi daalib weydiiyeyo falam yada aan ka tegin shay-an shay minhu madkuurkaasoo waa wixii dee la isweydiin lahaa ee rasuulka ilaahay axwaashiisa iyo sifadiisiia oo arrin kaloo wiilo dheer yahayba oo isagoo aabbahay weydiiyey aabbihii weydiiyey waa labadoodaba waa kaase waa aabbahood rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh madkhalkiisa naftigan madkhal laqbadaydii makaan ku laqbeeyey mastar ahaan ama xadataan baan ku laqbeeyey waxaana wasankan markay noqoto mafcal oo kale masderka ama macnaha xadadka de ama masderka oo kale iyo darabka miimiga ee zamaan darfu zamaan iyo darfu makaan sibay ku wada yimaadaan bal wadiba waa wada qiyaas imankasan oo kale oo midkood shuduudi ma jirto koley laqbadun baa lagu kala duwaa macnaa waa maxay makhrajna waa sidaas oo labadana waa isla mid un waa isla baab midkoodna dhammaanba qiyaas bay baabkaa ku wada yihiin oo macnuhu waxa weeyaan un hadday geelid aan u jeedno bimacna dukuula haddaan madkhal oo waqtiga gelitaanka waqtiga gelitaanka oo darfigii zamaaniga aan u jeedno haddaan madkhal makaan gelitaanka meesha la gelayo waa makaanka la gelayo madkhal intuba markay miimi yihiin dee maserka inay dukuul noqdeen laakiin marka uu maserkuna miimi yahay iyo labada kale siiqadan keliya ku wada yimaadaan markaa dee kolba waxaad u jeedo ama siyaaqu keenaya ayaaba lagu fasiraa oo lagu markaas haddaan geli taankiisii aan ku dayno waa tax waxaa kaloo dee aadi halkan barhkood kuba sharxeen in zamaankii loo jeedo waa waqtiga uu gurigiisiiba gelayo waqtiga uu baxayo iyo sugnaanshaha dee gurigii uu ku sugnaaday ama meel kaleba iyo shakligiisiiba isagoo warsaday oo weliba cali bnu abi aalib amiir almuminiin weydiiyey ayuu baaban helay falam yadac minhu shay-an oon waxadee waxyaalihii jaanibkaa kuba tacalluqsanaa wuxuu kaba tegeyba aanu jirin qaala xusayno marka maxay tahay imka xadiidka qaybtiisii dambe labadii qaybood ee horeynu soo aragnay oo dee qayb keliya isku ahayd xasan ibnu cali baa warinayo abtigii hind bni abihaale ayuu kaba warinayey abtigii baana sifaynayay laakiin qaybtan inoo bilaabi doonto iyo qayb inoo dambayso waa isku qaybu uune xasan waa warinayaa wuxuu ka warinayaa xuseyn ibnu cali oo walaalkii ah ee maakaa hindiimaka intan calaaqa lama laha intan riwaayo lama laha ee wuxuu ka warinayaa abtiin walaalkii xuseyn xuseyne wuxuu ka warinayaa cali bn abi aalib oo dee markaa saddex saxaabiba intan ku wada sugnaanaya saddexdooduba oo asxaabtii rasuulka bal markaasoo taas arrinku kaa weeye waxaana jirta aimo dhowr ah ayaa meeshan waham iyo qalad kaba dhacay oo intan inoo bilaabmaysana waxay ka dhigeen si wuxuu xasan ka warinayo hind bni abihaale kaba warinayo markaa waxaa kaba mid ahaa abulqasim ibnu casaakir imaamkii weynaa ibnu casaakir isagu kitaab buu leeyay kutubtan sunanta adraaftooda macnaa xadiidku in yar kaba dhiganaya markaasuu asaaniidii sheegaya kutubtan adraafta oo kale muu soo dhigan xusein ibnu cali oo aabihii cali ka warinaya axaadiistii ahayd kan kumuu soo darin oo waa isagoo jaanibkaa kala mariyey waxaa kaloo iyadna jira imaamkan shahiirkaa ee kitaabkan culimmadu in badan ay u cinaayoodeen u dadaaleen ee majaalisana lagu aqriyi jiray lagu darsi jiray rasuulki ilaahay sifaatkii kama ku tacalluqsan ashifa fii tacriifi xuquuq almusafaqa adiciyad oo kale qaybo xadiidkan mar uu soo qaatay wuxuu ka dhigay inuu xasan hindu bni abi haala kaba wariyey marka waa qaadiciyad wax kaba dhacay imaamkan isna shahiirka ibnu jawsi kitaab isna madbuucu leeyaha alwafa biaxwaali lmustafa la yidhaaho isagu naftiisu intuu qaybo xadiidkan soo dhigtay ayuu ka dhigay xasan ibnu cali inuu hindu ibnu abi haale kaba warinayo hortoodna saddexaasboo dee ninkasii horeeya abu nucaym imaamkii ahaa xadiibal matalan nusuulka iyo uu kagaba hadlayay adigu isagoo ayaa wuxuu soo qaatay qaybo kaba midoo wuxuu ka dhigay xasan inuu hindu ibnu abi waana wahan uun ama akhdaadee inay bashar weeyaan oo qalad kaba dhacay aimadaas ee xadiidku sad uu inoo yaalo xasan hindu ibnu abi haale inta inoo bilaabmaysa kama warinayo ee wuxuu ka warinaya walaalkii xusein waana tan inoo bilaabmaysa markaa fasaltu wuxuu yihi markaa xusein baa hadalkii wata waxaan weydiiyey abi aabbahay can duquuli rasuulilaahi sal allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay soo gelitaankiisii macnaha imaka waa si aan lahayn madkhal waa masar dee darfina way noqotaa labadii noocba imika waa tanaag iyadoo masarkii caadiga ahayd oon miimiga ahayd rasuulka ilaahay gelitaankiisa uu gurigiisa gelay iyo istiqraarka halkaas iyo markaa uu galo ee uu fadhiistaba waxa dee jira iyo siida arrintiisu ahayd xaalkiisu suu ahaa iyo wixii uu samayn jiray baan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi cali baa odhanaya kaana wuxuu ahaa idaa awaa markuu u dulmo gaadho weeye uu kuba sugnaaday ilaa manzilin kale ficilka awa waa ku yimaadaa awa oy barhkood horraysiyaanna waa yimaadaa dee awa ya wiye awa yu'wiye bal maalan oo xataa aawadaadahsan dee laazim iyo mutacadi labadiiba way noqonaysaaye marka uu gurigiisa dee uu yimaado weeye soo gaadhay ee uu soo dulmo jazaa waa qaybinayay dukuulahu gelitaankiisa iyo waa zamankaa dee uu guriga joogo si guudba alaaata ajzaain saddex qaybood buu u qaybinayay oo anaa rasuulkii ilaahay may jirin waqti dee faariq uu yahay waqti aanu waxba qabanahayn ama aanu ku jirin waxaa waxtarka iyo nafciga leh aanu ku jirin asal ahaan mabay jirin oo dee inuu iska fadhiyo dee san meelaha inagu wadooyinka isagaba fadhiisana ama guryihe ama kolkol dee iyadoona ruuxu waxalla wuxuu ku jiro khayr adduunyada khayr aakhiraba ku jiran waqti dhami uu saa ku dhaafo arrintiisuma inuu faraaq ma jirin haddaba waqtigiisaas ama gelitaankiisaas uu saddex qaybood u qaybinaya waa zamanka dukuulkiisaasba juz-an qayb lilaahi ilaahay u sugnaaday iyo wa juz-an juz liahlihi reerkiisa iyo qoyskiisa u sugnaaday iyo wa juz-an juz linafsihi nafahantiisa u sugnaaday oo jus ilaahay u sugnaaday baabadee qaybtaa gelitaankiisaas kaba mid ahaa oy halkan ku fasireenuun macnaa osaadee ibnu anasiridiinba kitaabkiisa jaamicu asaar uu yidhaaho bal adigu dee sharaxan aan hayo waa licibaadati illahi watafakuri fii masnuucaatihi laakiin kitaabkaasoo ka yar waasacsanaa ayaa cibaadadiisa ahay dee wuxuu khaali u noqonayay u gooni noqonayay ilaahay munaajaadkii daacadii oo waataan aragnay salaadihii badnaa dheeraynayay sujuudeed rukuucdeed iyo qiyaamkeedba taasoo kale bal markaa waa salaad hadday tahay tilaawo qur-aan hadday tahay dikri iyo istikfaar hadday tahay iyo dee cibaadatii si guudba ayuu u khaali noqonayay uu gooni noqonaya saxaabi rasuulkii ilaahay dadkii u adeegi jiray kamida rabiicatu bnu kacbi aslami ninkii uu yii wuxuu weydiisay yidhi jannaanku weydiisay ama muraafaqadaadi acinii calaa markaas hadda faacinii calaa nafsi maana bikasrati sujuud ayaa wuxuu sheegay inuu rasuulka ilaahay dee u khidmaynayay maalintii oo dhan marka uu gurigiisa habeenkii galuw kolkol halkaa catabadiisa iyo joogi jiray bal waba intaasuu xaajo rasuulku yeesho wax uu yeesho oo taasoo kale ee gurigii inay uma raacayo lama gelayaba ee markaasaa deeta waxaa dhacaysa buuhi waqtigaa uu galo ayaa muxuu laba imanayo maqlayay isagoo waqti dheer leh subxaan allahi iyo subxaan allahi wabixamdi iyo taasoo kale waa dikri ilaahi subxaana salaadiisii waan soo aragnay qur-aankii uu salaada ku aqriyay waan soo aragnay rukuucdiiyo sujuudiyo ducadiisii bal adigu waa umuuraha cibaadaadkaasa macnuhuna rasuulka ilahi awqaadiisu waa wada cibaadaya doorta oo xataa hadduu acmaal dunawiya qabanayo dee waa acmaal ukhrawiyunbay calaaqa la lahayd ama ay keenayeenoo wax la yidhaaho waa dunawi uun may jirin ee dunawi dee mutaxaq bilaakhira ayuunbaabay ahayd laakiin tani waa dee qayb uu ku khaas yeeli jiray cibaadada iyo daacada iyo dikriga ilaahay taasi waa mid wajusan liahlihi qaybna ehelkiisa ayuu dee siinayayo waa mu'aanasadoodii mucaasharadoodii ee iyagii hadday tahay tacliimtood iyo ta'diibtood iyo cishradii kale dee mucaasharadiina waa haweenkiisii oo kale guriga marka uu la joogo mu'aanasadoodii iyo bal dee shuqloonkii uu kuba shuqloonay infaaqoodii iyo umuurahaas oo dhan waa qaybtaa juska uuba yeeli jiray jusna ehelkiisuu siin jiray wa jusan linafsihi jusna naf ahaantiisa ayuu dee oo kaba soo qaado ama dee raaxa haba noqoto in waqtigan uu seexanayo waqtigan uu dee bal matalan isagana dee cibaadadiisii kale un kaalmo uba ah walow aanu taas lasii qaybinayo jusan linafsihi uma jazaa waa qaybiyey jusahu qaybtii isaga kusoo hagaagtay dee kii ilaahay maaha iyo kii ehelkiisi maahay waa qaybtii isaga u gaarka ahayd ayuu baynahu wa bayna annaasi isaga iyo dadka dhexdooda ayuu qaybiyay oo dee qayb juskaa kaba mid ah dadka masaalixdooda iyo danahooda iyo waxa iyaga anfacaya ayaabuu ku mashquul ahaayo uu sarfinayay oo fa yaruddu waa celinayay waa qaybtaas bilkhaasati waa dadka gaarka ah ee dee nay walow dadku masjidka markuu jooga iyo meelaha kale ay la wada kulmayeen oo kale laakiin haddana markaa uu guriga joogo oo kale dee akaabirta saxaabada iyo khaasada ayay u suurtogelaysay ama iyagu guryiga ugu tegayeen nin kastaaba ama cid kastaaba dee hadiyo goor gurigii may imanahayn intii u dhadhoweyd akaabirtii saxaabada ahayd masaalixda guudna dee kalaba waday ayaaba ahayd tii iyada waxa weeyaan isaga gaadhaysa waqtigaa laba kulmaysay waana tan imaka halkan khaasada lagaba cabiray taas buu khaasadaas buu dee dariiqood buu u celinayay waa juskan calal caamati dadka kale ee caamada ah ee intoodii kalaba ah oo macnuhu waxa weeyaan juskan uu rasuulkii ilaahay kii isii isaga u gaarkaa kaba gooye uu dadkii isaga siiyey ayaa dadkan khaasada ah ee isagii la kulmi karee soo gaari karee gurigiina uguba imanaya afaadushii saxaabada khulafadii iyo intii kaliya ay kaba mid ahaayeen taas ayaa dee iyaga u gelayay cilmigii iyo hadyigii iyo wixii dee nasiixo iyo masaalix guud ee loo baahnaa bay la kulmayeen oo rasuulka ilaahay bay kaba soo qaadanayeen markaasaa maxaa dhacaysa dee iyaga kumay koobnayna dadkii kale soo gaadhayn bay gaadhsiinayeen bal taas bay kuba fasireen oo macnaa waxa weeyaan dadkan khaasada ah ayaa wixii gaarka ahaayay la kulmeen ee cilmi iyo hidaaye iyo irshaad iyo taas ahayd iyo arrin kale iyo nasiixo kale ayay dadkii caamada ahaa culubtaasay soo gaarsiinyeen waa si ibnujawsi isagu kuba fasiro ama se waxaaba weeye oo ay barkood kuba fasireen dadkan khaasada ah oo dee ah dadkii wax ka fahmayay hagaag wax kaba dabdinayay howlaha waaweyne iyagu gudanayee dee iyagii looba dhiibayay ayuu juskaara oo hadhow kii kale caamadana ay la wadaagsanaan ukhaasa ayuu siinaya barkood kuba fasireen waxaa kaloo adigu imaamu ruyaani la ydhaa maxamed ibnu haarun tafsiirkiisu ahaa macnaha waxa weeyaan dadka caamadii marka uu gurigiisa joogo dee in badan oo kamidii may soo gaari jirin oo guriga ugumay imanahaynba marka xaqligii ay juskan ku lahaydna juskan dadkiibuu siiyey dadkiibu haddana dib ugu soo celiye dadkiina maaha inta yaree kooban ee akaabirtaee laba kulmayse waa dadkii oo dhan ah waa caamadiiyo khaasadiibe xaqligii iyo nasiibkii ay juskaa kaga helayeen waxa soo gaadhsiinayay dadkii khaasada ahaa wixii ay soo faa'iidaysteen wixii ay kala kulmeen wixii rasuulka ilaahay tale iyo nasiixay kala soo qaadeen iyagaa soo gaadhsiinayo markaa nasiibkii iyo xaqliga ee caamada ku lahayd juskaas khaasadan ayaa dariiqooda uu ku soo gaadhayay bal markaa waa taas waxyaalihi laguma fasira walaa yaddakiru ma kaydsanayno canhum iyaga xaggooda shay-an shay wuxuu ka kaydsanayay bay jiran wuxuu hadduu naseexo uu yahay uu naseexaynayana dee rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh wax kasta oo iyaga waxtar u lehba waa u sheego waa soo gaadhsiiye wax kasta oo dhib iyaga ay ugu sugan tahayna adduun iyo aakhiraba waa ugaba digay marka wuxuu halkaa ka qarsaday ama ka kaydsaday may jirin adduunya hadday tahayna wuxuu dhiganayay may jirine iyaga ayuunbaabu soo wada gaadhsiinayay walaa yaddakiru canhum shay-an wa kaana min siiratihim siiradiisa waxaa ka mid ahayd fii jusi lummati ee juskan isaga u yargaarkee dee intaa uu seexanaya inahaasbama ee juskan ummadda uu siiyey juskiisii kaba siiyey waxa dariiqadiisii caadadiisii iyo siiradiisii kaba mid ah iithaaru ahlilfadli biidnih dadkii iyagu fadliga u saaxiibka ah u elka waa akaabirtii saxaabada waana dadka wax ka naqlinaya dadka cilmigiisii xafidaya tarkiibkii iyo tarhiibkii waa dadka fulinaya dadkii kalena gaadhsiinaya ciddii aan soo gaadhi karayna rasuulka ilaahay gaadhsiinaya kuwa caynkaasa ayuu ku horraysiinayay idankiisa oo dee waxa weeyaanuun waaba kan xataa dee salaadii oo kale ahaa rasuulka ilaahay soo haygu soo xigeen ulul axlaami wanuha dadka iyagoo xilmiga ama iyagoo hooroodba caqliga iyo garashada lo waa dadka wax ka babdinaya ka fahmayo kaleo dadkii kalena hadhow usii faa'iideynaya ama usii gudbinayo kale bal haddaba markaa iyagu dadka nooc dee fadliga ehelkiisa ah ayaa xagga marka la eego maslaxada weynee ugu sugan dadka cilmigan qaadashadii fahamkii naseexadii ayuu iyaga ayuu idanka kuba horraysiinayay sababtuna way ka dabdinayaan wixii way ka xafidayaan ujeedadiisii iyo wixii dee bal ishaaradiisii bay fahmayaan dadkii kalena way usoo gudbinayaanoo in aan mustawaha lahayn aqoontaa aan lahayn oo dhici karta isaga in wax loo yar sheego un mooye laakiin maslaxada weyne kalee mutacadiga aanay kuma sugnayn dee iyaga kama horeynayayba taas oo bal markaa taas buu ahaydba oo iyagu bal matalan xaggaas dee waana kan wixii dadka dhexdooda jirana waa kuwa usoo gudbinaya soo gaadhsiinaye itaaru alfadl biidni waqasmuhu calaa qadri fadlihim fi ddiini itaartii baan iskaga cadfaynaa markaa haddaan itaarta ku cadfana waan rafcinayaa ama waan daminayaa waa laga yaabaa barhkiina in de haddii qasmihii oo meelaha dambe haddii la raaciyo ay waxa weeyaan ay la xarakaynaya laakiin anigu tan ku soconaya taasba weeye oo markaa waqasmuha haddaba qaybinta rasuulkii ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh juskaas waa intaa ummadda uu siiye uu kiisii kaba gooyey qaybinta uu iyaga u qaybinayo dee kuwii ahlufadliga ahaa iyo dadkiina calaa qadri fadlihim fi diin waa xagga fadligooda diinta ay kuba leeyihiin iyo mansilada diineed kolbaasay rutbadu tahay iyo qadarkaasi uu yahay ayaa qaybintiisu ahayd macnaha baahidooda diineed say u kala baahi badan yihiin baabay deetaa ugu kala horraysiinaya fadligooda iyo macrifadooda iyo fahamkooda iyo salaaxooda oo waa ee ruuxii bal matalan kale waaba ka horraysiinaya in akramakum cind allahi adqaakum macnaa haddaba juskan uu qaybinayo dadkaas uu qaybinayo ayaa iyaguna qaybtaasi waxay noqonaysaa saade insaafka iyo cadli uu ku sugan yahay maslaxada weyne kama ratimaysana kollay ay kuba xasileyso fadligooda ay diinta kuba leeyihiin martabadeed iyo qadarkeed ayuu uguba qaybinayay bal maya lafdiga inoo soo socda haddaan eegno oon ku wada fasirano baahidooda diineed say tahay ama baahidoodu intay tahay kolba dee say u kala baahi badnaayeen buu juskiina uu kala horraysiinayay wey oo fa minhum iyaga waxaa kaba mid ahaa dulxaajati mid xaaje isagu leh wa minhum dulxaajatayna ku isagu laba xaaje leh wa minhum dulxawaaiji waa dee xaggii maraatibta istixqaaqa say u kala mudanayeen oo kii dee bal hadday xawaaijtan aan ku fasirin masaa'ishii diinta kuba tacalluqsanayd kii xawaaij laha iyo kii xaaje keliya lahaa isku mid maaho dee in loo kala badiyo weeye ina kana xawaaj buu leeyahy kana mid buu leeyahay hadday umuurihii kale xataa xawaa'ijtii adduunyo noqoto ee iyaduna taasay keenaysay kii baahidiisu ay koobnayd iyo kii baahidiisu badnayd inaan la timin bay cadaaladu ay noqonaysaa bal markaa taas buu ugu qaybinaya wey fayatashaaqalu waa shuqloomayay bihim iyaga oo dee waa ta aan lena rasuulka ilaahay faraaquma joogin waa tii aynu soo marreen raaxa ma lahaynba haddaba iyaga waa bal matalan kuwa dawil xaajaadka iyo dee umuurahaas buu rasuulka ilaahay kuba shuqloomayay horta wayashqalum iyagana waa shuqlinayayoo fii maa yuslixum waxa iyaga hagaajinaya ee salaaxu ugu sugan yahay walummata wayuslixu lummata ummadana islaaxinaya ee hagaajinaya ayuu iyagu bal waxa weeye ayuu kuma shuqlinayo rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh iyaga kuma daynayn ama umu ogolayn waxaan macnaa dee faa'iida ugu sugnayn inay ku shuqloomaan ay ku jeedsadaan ee muxuu ku shuqlinayay waa waxaa iyaga islaaxinaya hagaajinaya toosinaya adduunkooda iyo aakhiradoodaba ummadana islaaxinaya oo dee waxa weeye taas oo kale cadfu caamun calaa khaas bay noqon ee iyagii gaar ahaantood iyo ummadii guud ahaanba waxay islaaxu ugu sugan yahay ayuu ku shuqlinaya iyaga ee markaa kumuu daynahayn waxaan dee isaga maslaxo iyo wanaag iyo salaaxinoodan ugu sugnayn ama wuxu uu dee wax qiimo weyn oo saasoo ugu sugani aanu jirin inay kuba shuqloomaan kumuu daynahayn waayo wayashqaluhum fiimaa yuslixuhum walummata wayuslixu lummata dhaho ummadana islaaxinaya ayuu kuba shuqlinayay oo min mas'alatihim canhu min mas'alatihim waa weydiintooda iyo su-aashooda iyo haddii ay rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh ay weydiinayaan can isaga xaggii waa dee waa canhu waa canmaa yuslixu min oo min mas'alatihim minta noocii ay bayaaniyada odhan jireen oo maadaa hore fiimaa yuslixum walummata ayay bayaankeedii iyo caddaynteedii tahay oo waxa iyaga islaaxinaya ummadiina salaaxuu uguba sugan yahay oo maxay ah min mas'alatihim waa iyaga mas'aladoodii waa wixii dee iyagu rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh ay weydiinayeen ee waxaa iyaga salaaxu ugu sugnaa ama ummadda ah taas buu kuba shuqlinaya min mas'alatihim canhum hadday nusooyinka qaarkood canhum dhacdayna ee waxa weeyaanba waxaaban u yar badalay min mas'alatihim weydiintooda uu weydiinayo oo canhum can axwaali nnaas dadka xaalkooda iyo iyaga xaaladooda iyo waxaa weydiinayaba way iyo wa ikhbaarihim min masalatin tii aan lahayn bayaan bay u ahayd fiimaa yusrixum minteeda bayaaniye aan kaba dhignay ayay tanna ku cadfantahay la socota iyo wa ikhbaarihim warramitaankooda uu rasuulka ilaahi ugu warramayo iyaga uu sheegayo biladii kii yambaqii lahum u habboon waa waxa iyaga u laa'iqa iyagii labadee gudboon ama u munaasibkee u laa'iqa axkaam ah ee bal matalan macaarif iyo culumba ah balkaas bal xataa iyaga dhexdoodii dee haddii aanay ruuxan waxa isaga maslax ay ugu sugantahay ama ku habboon waa dhici karta ruuxa kalena wax kale uga baahi badan yahayba oo mid kastaba dee wixii u baahnaa ku habboonaa salaaxiisuu kuba sugnaa ayaaba u sheegayo uguba warramayay saa daraaddeed baaba rasuulka ilaahay iyadoo dee su-aal kale la weydiiya kolkol jawaabihiisu ay kala baydhbaydhayeen waxaanay ku xambaarayyiin culimmadu sayde ay noogu fasireen taas axaadiidana ay kuba jamciyeen waa dadka baahidooda kolba ka saa'ilka ah wixii uu ama isagii u baahnaa ama uu ka jaahilka ahaaye fudaysanayay ama waxyaalo iyadoo su-aashu mid ahayd bay jawaabu kala baydhayeenbe wa ikhbaarin biladii yanbagii lahum wayaquulu waxaanu odhanaya rasuulkii ilaahay liyuballiq ha gaadhsiiyo ashaahidu minka walqaabaageyntanba dee waa xadiidka saxiixa inooguma sugnaata dee markuu umuuraha u sheego umuuraha kuba shuqliyo ayaa wuxuu odhanayay ka jooga waxaan arkay maqlay ogaaday ha gaadhsiiyo ee minkum idinka idinka mid alqaa'iba ka maqan oo markuu u faa'iideeyo maa yuslixum wa yuslixu lumma ayuu leeyahay kan imika majliska jooga halkan jooga kii majliska kaba maqnaa ama kuwa iman doonaba haba gaadhsiiyo taasuu odhanaya waabliquunii iyadna xadiid kale kuma timi waabliquunii waxaa kaluu odhanayay isoo gaadhsiiya xaajata man shaksi xaajadii laa yastadiicu aan karin iblaaqaha oo dee bal isagii dee dadkii ma soo wada gaadhi karayaan dumar baa jiraya dadkii addoomii baa jiri dad adugu bal matalan aan axwo iyagu soo gaadhi karayn baaba jirta rasuulka ilaahay dad xanuunsa adugu dad un ciddii aan isagu isoo gaadhi karahayn xaajadiisii isagu ii sheegan karahayn idinku isoo gaadhsiiy ayuu odhanaya rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh oo bal dadkaa dee ama isaga aan majliskiisan iman karahayn umuuraha aan soo sheegnay daraaddeed aan uba iman karahayn bal taas waayo kan isagu gaadhsiinayaana waa tacaawun uu khayrkii iyo wixii xaajadana oo loo gudo uu kaalmeeyo ajri buu ku leeyahy ishfacu ama markaa faltujaru markaas dee balkaas oo dee waa laydinka ajri siin oo kale dee rasuulka ilaahayna kii xaajada isagu lahaana xaajadiisii oo loo gudaa meeshii imanaysa soo gaadhsiiyuu odhanayaba taas oo kale walibana maxaa uu iyadoo tardiib ahaan u raaciyay fa innahu shaniye man ablaqa ruuxa gaadhsiiya suldaanan waa daa suldaan weeye ku suldaan u saaxiiba madaxa weeye ama mas-uula yaanu madaxweyneba noqon bal markaa ciddii ku dhadhaweynayaanu noqoninbe waa ciddii iyagu dee mas-uulka ahayd waxa fulin karaysay xaajada gudi karaysay weeye uun ku suldaano gaadhsiiya xaajata man shaksi xaajadii laa yastadiicu aan karayn iblaaqa oo ku aan gaadhi karahayn ba dee ruuxa xaajadiisii gaadhsiiya xaajadiisa xataa haddaan sideedii loguma gudin sabata allaahu ilaahay waa sugaa qadamayhi labadiisa lugood buu yowma alqiyaama dee mowqifkuu kuba sugaa siraadkuu ku sugaya maalintaa dee la sambirraxaanaya meelaha lagaba dhacayo oo markaa tanna waa odhanayay waa tarqiib iyo tan bal dee fadli weyno uu sheegayo oo ruuxa isagu ruux suldaana dee matalan ruuxaan la kulmi karahayn aan gaari karayn xaajadiis iyo dantiisii gaadhsiiya ilaahay baa subxaana wa tacaala lugihiisa ku sugaya siraadkii iyo maalmahaas xaajadaasi ama dee mid adigu waxaa dantu ay ugu sugantahay mid diinaad ha noqoto mid adduunye haba noqoto oo dee bal matalan taasna ay keenayso dadkii iyadii madaxda ahaa oo kale dee inay tan yeelaan oo in badan baan gaadhiba karayna dee duruq lagu gaadhsiin karo dadkii ay ku ogaan karaan waxoodii ciddii baahi lahayd baahidoodii ay ku ogaan karaan ama ay kusoo gaadhsiin karaan in duruqdaasoo kale ay furaanba taasi waa wax kolley dee iyaga waajibkoodiiba ah xil saarannaba ah rasuulka ilaahayna taas baabuu yidhi oo dee ruuxan gaadhsiinaya isagu ruuxii gaadhi karee gaadhsiinayana waxaabuu yeelanayaa fadligan weyn buu mudanayaa iyo tawaabkan marka waxaa xadiidkii baa weli inoo socdae laa yudkaru lama xusahaynoo cindahu rasuulki ilaahay agtii ilaa dalika oo macnaha majliskiisa marka la joogo de waa majlis khayr waa majlis xilmi waa majlis cilmi marka arinkaas aynu soo aragnay ee dadka yuslixuhum wayuslixuhumma dadka anfacaya waxu taraya adduunyadoodan waxugu tari iyo aakhiradooda waxuguba tari un mooye waxaas mooye wax kale majliskiisa laguma soo hadal qaadahayn majliskiisa waa majliskaa nafci salaax wanaagba weeyaanoo taasunbaaba agtiisa lagu sheegayay laa yudkaru cindahu ilaa dalik walaa yaqbalu ma aqbalahayno min axadin axad hayrahu hayrkii waa tii horebay taakiidkoo dee dadkaa kale yimiba waxaa madkuurka ah oo waa kaa loo baahan yahay kaa maslaxada iyo manfacadu ay kuba sugantahay waxaan ahayn cidna lagama aqbalahayn oo dee majliskiisa taa laguma soo bandhigahaynba laa yudkaru cindahu ilaa dalik walaa yaqbalu min axadin hayrahu waxaa markaa uu dee xadiidkiiba inoo socday uu yidhi raawigii xadiidka warinayay de waana cali bnu abi daalib saan soo nidhi yadkhuluuna way gelayeen majliskiisa ruwaadan xaala'iyiin kuwa sahamiyeyaalo oo dee taas ruwaada waa jamcu raa'id raa'idna waa ruuxan dee sahanka ah ee la dirta ee ama dadka waxa weeyaan ama dee reerihii iyo kale dadkii baadiyihi oo kale halka daaqale iyo meesha roogkada iyo waxyaalahaas reerkii u soo eega dee horta marka hore soo bal eega soo hubsada marka damba reerkiisaa kuba rara kaas baa raa'id lagu magacaaba matal caribeed baaba jira araa'idu laa yakdibu ahla ana ruuxa raa'idkii eelkiisa been uma sheego dee meel qabaara oon waxaa waxba aanu jirin waa barwaaqo intuu yidhaaha kuma raro dee isagu waaba dee reerkiisii isagu raa'idkooda ahaa haddaba waxay soo gelayeen weeye iminka halkan dadkii akaabirta saxbiga ahaa ay iyagu soo gelayeen iyagoo ah waa dadkaas waxdoonkaa dee kan raa'idkii wuxuu doonayaa meeshii daaqa ahayd halkii roogkada iyo daaq lahayd meeshii roogkada iyo waxyaalahaasuu doonaya sooma wax kale uma soo gelayaane iyagoo cilmidoon iyo waxa ummadda islaaxu ugu sugan yahay si ay u faa'iidaystaan ummaddiina hadhow ay ugu gudbiyaan iyagoo qaladkooda iyo dalabkoodu yahay bay soo gelayeen majliskii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh oo kuwan dee dadkii kale dee sahanka ayay u yihiin waa dadkan iyagoo akaabirta ah waa si ay u faa'iidaysan maa yasluxu amra alumma wayakhrujuuna walaa yaftariquuna may kala tegahaynoo ilaa can dawaaqin wax la dhadhamiyo xaggii uun mooyaane may kala tegayn dawaaqa dee asalkiisu waa taasoo waa bimacnaa maduuq oo dee facaalka bimacnaa mafcuul weeyaan oo ujeedadu waa wixii la dhadhaminayo cuntadiibuu noqonayaa daahirku waxaa u keenayaa rasuulka ilaahay majliskiisa marka la yimaado gurigiisa la yimaado dee dadkan u yimi waxa weeyaan halkan ugu yimi kollay wax la cuno ama la cabaa way jirayeen oo uu keeno oo iyadoo taas waxa weeyaan kollay waa la helayay oo taasaa jirtay oo bal waa lafdigan daahirkiisa marka la eego laakiin culimmadu waxay kuga xambaareen halkan waa wixii la faa'iidaysanayay cilmi iyo khayr ah bay kuga xambaareen ibnulasiir ayaa wuxuu idhaahaa kolay ibnulasiiradno dee waa saddex noo imaamo oo saddexdaba kutub leh oo isku qoysa ma walaala ahaye laakiin ninkan deele weeye kitaabkan annihaaya fii qariib alxadiidi walathar waa kitaab aada u qayima ruuxa haystaana kollay sharax kooban oo axaadiis oo dhamme ay leedahay buu haystaa waxyaala dee kolkol aanu helahay waa jiraan laakiin kollay sharax kooban oo axaadiisii oo dhamme ay wada leeyihin buu haystaa waana ninkan kitaabkan weynee kale isna jaamic ulusuul ee umuhaadkan oo ibnu maaja lagaba reebu bedelkeedna muwada geliyey nin kalena weeye oo isagu kitaabkaa nin kale way ama nin kitaabka taariikhda alkaa marka alkaamilka taarikh la yidhaha waa walaalka cizudiin kan majdudiin baa la yidhaha waay ninkaas baa wuxuu kitaabkaa nihaayaha lafdigan markuu sharxaya ayaa wuxuu yidhaahaa duriba dawaaqu maalan macnaa waxaan la dhadhaminayaa maal unbay tahay oo waxay maal u tahay limaa yaraanuuna cindahu min alkhayr wixii ay helayeen agtiisa khayrkiiyo cilmigiiyo faa'iidadaha ayay maal u tahay ujeedadu dee way dhacdaa dadkeena kale haddaad ruux u tagto amaad cid soo siyaarato sheekh ha ahaado cid kastaba ha ahaadee iyadoo saacada la fadhiyo ruuxu wax ula tegay aanu jirin bal laga yaabaa laqwi iyo waxyaalahaas mooyaane wax kaloo la kala faa'iidaystay baanay jirin ee imakatani matal bay u tahay wixii khayr ahaa cilmi ahaa ay rasuulka ilaahay kaba kasbanayeenoo macnaa laa yatafaraquuna ilaa can cilmin aw adabin kollay hadday rasuulka ilaahay majliskiisa yimaadaan waxay meesha lagula kala dareeray markaa la kala dareero cilmi iyo adab la kasbaday oo la faa'iidaystay oo macnaa ay barteen oo bal matalan markaasaa wuxuu raaciyay yaqumu lianfusihim waarwaaxihim maqaama dacan wa sharab markaa cilmigan ee waa qidaadii ruuxa oo markaa se jasadku wuxuu u baahnaa laba mida maqaamkii la dhigay oo waxan ay heleen ee cilmi iyo adab iyo khayrkan ay kasbadeen baa wuxuu u bumayay naftooda marka la eegiyo arwaaxdooda cuntadii iyo sharaabkiibuu meesheedii ba ahaa bal taas baa laguma fasiray naasiridiin baa wuxuu raaciyaa waxaa suurtagalana labada arimoodba inay dhacayeen markaasaa wuxuu ka cabiraa wal axaadiiu saxiixatu jaaat sariixatan bidalika axaadiis saxiixa taa kuma timi oo maxnuu yahay dee kolley majliskii rasuulka haddii la yimaado cilmigii iyo adabkii iyo khayrkii la faa'iidaysanaya waa jira waxaan kalena rasuulka ilaahay isagaa dad oo dhanba ugu deeq badnaayo tan kalena waa jiraanoo labadii amarba balba wuxuu idhaha waayo wuxuu leeyahaa axaadiistaa ku timi labadaba weliba wuxuu kama cabira axaadiisu saxiixa taa ku timi iyadoo sariixa wayakrujuuna way baxayeen baleeg sidaasay iyagoo dee ruwaad ah daalibiin ah wax dalbaya oo keerna idkii halkuu daad iyo meel roob ka da-aya biyo iyo wax dalbo oo uu doonaya iyagu cilmi iyo khayr iyo dee wanaaggan doonaya ayay imanayeen markaasaa maxay baxayeen wayakrujuuna way baxayeen adilatan xaaliyin daliilo iyagoo ah adila waa jamcu daliilin sidaa shixatan ba shaxiix loogu jamciyo bal matalan taas oo macnuu waa maxay waa matalan yacni cala alkhayr dadka ayay adilo u yihiin iyagoo dee cilmi kasbaday noqday markaa dadka kuwa hanuuninaya kuwa dadkii tii gaadhsiinayo hanuuninaya ayay agtiisa kaba baxayeenba weeyo taasoo yadiluna annaasa cala alkhayr aladii tacalamuuhu minhum fii dukuulihim calayh oo dadkii iyagu baraya khayrkii rasuulkii ilaahay ay ka barteen markii ay uba galeen ayay dadka ku hanuuninayeen tusayeenba taas bay baxayeenba yakhrujuuna adilatan alaadisooyinka qaarkood bay adilatan oo daartii dhibicda lahaa lagaba dhigo markaa jamcu daliilin buu noqono sidii adilatin cala almu'miniina oo kale oo macnuhu uu noqonayo iyagoo mutawaadiciin ah khashadii iyo khuduucii iyo dee cabsidii ay kaba kasbadeen iyagoo dee mutawaadiciina khaashiciina ayay baxayeenbe laakiin laftigan yacni cala alkhayr ayaa macnahan kale inoo keenayo ka aan keenahaynba intaasi maxay ahayd waa rasuulkii ilaahay madkhalkiisii geritaankiisii iyo markaa uu sugnaado iyo ciddan u imanaysa wixii kuma tacaluqsanaa qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya xusein baa odhanaya fasa'altuhu waan weydiiyey can makhrajihi rasuulka ilaahay bixitaankiisii waa khuruujkiisiiy markaa uu soo baxo gurigii kaba soo baxo ee udiyo de istiqraar markaa uu sugnaaday haddana dabadii taas baan weyda ujeedadu markaa siiradii rasuulku say ahayd dariiqadiisu waxay ahayd waqtigaa uu guriga kaba soo baxayo ee uu kuma sugnaanayo khaarij albayde ma haddee bixitaanka un intaa yara uu baxayo unba bixitaanka iyo dee markaa uu dabad kuba sugnaado taas baan weydiiyey qaala markaa wuxuu yidhi cali bnu abi daalib baa odhanaya kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu aha yakhsunu mid ilaaliya xabista weeye oo xafida lisaanahu carabkiisa ilaa fii maa yacnihi wax isaga faa'iido u leh maslaxa ay ku sugantahay mid adduunyo ama mid aakhira taasun mooyaane wax kale carabkiisa waa ka dhowri jiray isagaaba yidhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh man kaana yuminu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut xadiidkii saxiixayn marka rasuulka ilaahay carabkiisa waxaa faa'iida ay kuma sugantahay mooye wax kale de waxaa kaluu yidhi xadiidkii kale macruuf ka aha min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniihi waaba isaga taas waxaanaynu soo maray oo xadiidkii yaa hindi aynu kuma soo marray khaasatan qaybtii dhexe walaa yatakalamu fii kayri xaajatin kitaabkaynu ku soo marray waana macnihii uun oo xaaje la-aanu iskama hadli jirin waayo wax dee isaga faa'iida iyo maslaxa ay kuma sugan tahay manfaca ay ku sugantahu baaba hadalkiisa wixii kale carabkiisa waa ka ilaalin jira ee kolle ruuxa muslimkana shanigiisa taas ah saa uu rasuulku yihi min xusn islaam ilmari tarku maa laa yacniihi oo qowlkii aan kuma kownanin qowl iyo ficilba ah in dee guud ahaanba ah taasi iyo dee qowlkaasba ahaa falyaqul khawran aw liyasmut wayualifu taasi waa mid wayualifuhum manaa dadka muslimiinta waa soo dumayay wejigiisa furfuran akhlaaqdiisa fiican xilmigiisa iyo samaaxadiisa iyo ixsaankiisa ayuu ka dhigayay kuwa aalifiina lahu isaga jeclaada usoo dhowaada usoo dudma weeye ilahay baa yihi fabimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan balida alqalbi lanfaduu min xawlik oo dee isagu waa ka naxariista ilaahay dabecsanidaa keentay uu dabacsan yahay u naxariisanayo wax kasta uu tarayo soo dhawaynayo weji aada u furfuran uu kuba qaabilayo taasba uu kuba soo dhawaynaya bal dee dadka aan islaam kuba hagaan qalbigoodii uba gelin xolihii badnaa uu siinayay waatan garanayno maalintii xunayn boqolboqolkii geel ahaaye dad xataa islaamkoodu markaa weli aanu sugnaan siiye ilaa islaamkooda kuba sugnaaday nin rasuulka ilaahay intuu u yimi cali dhan oo laba buurood dhexdood daaqaya intuu siiyey qoomkiisi ku noqday islaama ina muxamadan waa yucdi cadaan man laa yakhaafu faqra ruuxaan faqriba kama baqanayn bixintii ayuu bixinayaa oo kale dee taas bay ahaydoo hadday tahay wax bixintaas wejigaa akhlaaqdii fiicnayd iyo imbisaadkii hadday tahay iyo axad iyo dee adigu khuluqi taas buu rasuulka ilaahay iyaga kuma soo dhawaynaya waana umuuro inooba sugan walaa yunafiruhum ma eryey oo macnaha ficil iyo qowl sababu noqda inay waxa weeyaan cararaan oy didaan dee lama oranayna wakaa ilahay hi walow kunta fadlan qalida alqalbi lanfaduu min xawlik hareerhaga ka yaacila de maba lahayn ma rasuulka ilaahay taas markaa wax uu mana eryahay iyaga wax de ay ka didaan ay ku markaa yar fogeeyaba lama imanayno qowl iyo ficila wayukrimu waa karaamaynayay kariima kulli qowmin qoom kastaba kooda fiican odaygooda sayidkooda ka madaxdooda kooda sharafta leh magaca kuleh kaas rasuulka ilaahayna uu karaamaynayay wayuwaliihi calayhim iyagaanu madax ugaba dhigaya oo macnaha xadiis baa yimi mucjamka dabaraaniyo idaa ataakum kariimu qowmin faakrimuuhu qoom kariimkood hadduu idin yimaado odaygood sayidkood madaxdood sharfa waa nin dad dame ay kaba dambeeyaan ay sharafayaan weynaynayaan ay xurmaynayaan ee isagiinaba taas ahayd kollina waa nin xataa dee dadka madaxdoodii waxa uu akhlaaqda fiican iyo arrintan uu kuma kasbaday dee taas leh markaa in la karaameeyo haddaba qoom markuu yimaado taasi waa sawjariir ibnu cabdilaahi raggii lamidkaa kaba yeelay bal dee iyagiina reerkoodii un uu madaxu gaba dhigay oo dee ninka caynkaa qowmkiisa marka horeba macruufka ku ahaaye qowmkiisu ay adeecayeen oo madax loogaba dhigo ayaa ka fiican bal dee wax la isbaaldhiga maaha nin qoomkii kabamidanta kaa laga tago middee isagu marka hore qoomka uu dhex ka mida ahaa oo la keeno cid markii hore dee daba socotay adeecaysay aanay jirin oo dhici karta qoomkiina siaa lagu kala jejebiyo maslaxadii wakumama sugna intaas dadka caynkada dee waxa weeyaan haddii dee la qaadan karaya laga tago haddaba wuxuu karaamayn jiray karima kula qowm soo dhoweyn jiray tarxiibin jiray waa naftii wufuudiiba uu kuma samayn jiray rasuulka ilaahay wayuwalih calayhim iyagaanu ugaba dhigi jiray amiirka iyo madaxda weyn wayaxdaru naasa rasuulka ilaahay dadka waa ka digtoonaa macnaa ruuxa kaafila ma ahayn dadku nin kastaba way leeyihiin koodii khiyaamada wata iyo koodii waxyaalaha waa la ysku jiraa haddana rasuulka ilaahay isagoo xilmiga iyo dulqaadka iyo taale imbisaadka haddana ruux digtoon oo waxa weeyaan taas aan dee ahayn ruux kaafila oo ay waxyaala u gabadooday u dhuntaan taas ma ahayn wayaxdaru naasa waatan wayaxtarisu waanu iska ilaalinayay minhum iyaga ayuu iskaba ilaalin yaxdaru waasta ii taallana waana dee macnaha tadamba waafaqaya haddii yuxadiru la idhaaho oo ficilka dee aan ficilkuun aan halkan uu sulaatiga ka yar rubaaci kaga dhigno tadciif macnihii waa isbedelayaayo waa u digi jiray weeyaan dadka oo waa takwiifkii iyo tarhiibkii taasay noqonaysaayoo dadka ayuu ahaa mid u diga cadaabka ilaahay uga diga ku gooriyo daacadiisee laakiin dee waa yaxtarisu minhum baani taasi markaan qabanahayn rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh haddana ee may ahayn dee ruux kastaba gees waa soo dhawaynaye weji furfuran waa ku qaabilaye waa ixsaan falaye laakiin haddee ruux kasta mid aamino maahayn waayo dadkii xataa la joogaa dee munaafiqiintii baaba iyaguba jiray kuwa dee bal matalan jufaadii acraabeed baa jirtay bal markaa ruuxii ruux kastaba bishrigiisu waa u waasac noqday laakiin haddana dee waa iska dhowri jiray oo waa digtoonaa weeye adigu ruux kaafila ma ahayn oo waxyaala ay u dhuuntaan wayaxtarisu minhum min gayri an yadwiyaag xadarkaas ixtiraaskaasi buu keenay dadkii weji cabuusa ama weji dee waxa weyaan uu u ururinayo inuu ku qaabilo oo bal maalan ama u muujiyo dee bal maalan adigu dee khuluq aan toosayn ee min gayri an yadway isagoon ka laabin can axadin axad minhum iyo kaba mida aan ka xabaasin ka manciin bishrow waa furfurnaantiis waa dalaaqadii wejiga iyo wa khuluqow dabeecadiisa fiican isagoon axadna kaba manciin oo taasoo kale oo bal matalan dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ha saxiixa inooguma sugan iyadoo nin uu dee ayaa yimi idan buu dalbay rasuulka ilaahay markii uu sawdkiisii gartay ayaa wuxuu yidhi bi'sa akhulcashiirati i'danuu lahuba anaa waa cashiiro iyo qaraabo ama reer walaalkooda oo ninka ugu xun markaasuu haddana rasuulka ilaahay waa u fasaxo markiina si fiican buu u soo dhoweeyey rasuulka ilaahay markii dambe ninkii tegay la weydiiye dee saasma waa tiri haddana saad ku qaabishay way kaba dunayd ayaa muxuu yihi rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaam caaisha isagoo la hadlayo su-aasha weydiisay mata cahidtinii faxaashan daa fuxshin ah oo fuxshi badan ama taas goormaad igu ogeyn dadka waxa ugu shar badan ninka ay dadku uga tagaan waxaweyaan uga cararaan ama uga tagaan ibtiqaaa shari sharkiisa iyo dhibkiisa ka baqadkeeda bal xadiisku waa inoo iman doonaa hadii laydhaa arrinkaasi waa inoo iman doonaa waayo inay waxyaalihii hore dhammaan soo aragnay khalqigii weli khuluqii rasuulkii ilaahay walow dee tadii ay tahay khuluqii baabkiisa waa inoo dambeeyaaba waa marka qaybaha in lagu soo dhoweeye rasuulka ilaahay akhlaaqdiisii fiicnayd ama khalqigiisii waa soo aragnay bal haddaba ruuxna bishrigiisa iyo wejigiisa furfuran iyo khulqiisa fiican kama laabi jirin isagoo ah laakiin mid kastaba siisa ku yaqaanay dee oo kii bal matalan dee kana digtoonidaasna lahaa ixtiraaskaa lahaa bal dee waana tawina faray oo rasuulka ilaahay xadiid ba ahaa idinku dadka uguma waasac noqon doontaan xoolihiinama wada gaadhsiin kartaan ee ha waasac noqdo wejigiina iyo ahlaaqdiina fiicana kula dhaqmaysa wayatafaqadu macnaa waa ka warhayay oo waa oga asxaab oo asxaabtiisa xaaladoodo marka ay maqan yihiin waa warsan jiray hadduu dee ruuxii markuu ayaaman waayo maxaa helay hebel hadduu xanuunsanayo waa soo buuqan jiray hadduu maqan yahay waa u ducayn jiray bal marka hadduu dhintayba waaba kan qabrigiisii dee kuma tukanayo sida barhkood inooguma sugnaatay ama u ducayn jiray bal marka asxaabtiisana waa ka warhaya oo ruux ka qaafila ma ahayn wayasalu naasa dadkana waa weydiinayay camaa fi naasi dadka dhexdooda waxa ku sugan mana waa khaasatan akaabirtan ama dadkan laba kulmaya ee warka iyo waxa jira iyo kolba waxa soo kordhay si haddii dulmi jiro dulmigaa u suuliyo ruux madluumi hadduu jiro si xaqiisii looguba doono bal xaaladii iyo dee haddii wax kale ay jiraan iyadoon tajasus aanay ahayn cawraadka dadkoo la badabagelayo oo la tajasusayo aanay ahayn dadka wixii jira iyo axwaashooda si dee xaalo kastaba wixi ay keenaysay uu laba yimaado oo uba dhaqmo oo waxaa shaarixana hayaa leh waxay taasi dee lagaba qaadanaya annahu yambaqii lilxukaami an yas'aluu can axwaali racaaya dadka xukaamta ah inay u habboon tahay racyadoodii dee inay intay aqal weyn u iskuba xidhaan inna isku xeeraan bal aan dadka wixii jiray aan iyo rud aan uba sheegahayn arrinkoodu maahay inay dadka wixii jiray iyay ogaadaan oo dadka axwaashoodii iyo dadkii ramdice khaasatan cindii runta sheegaysa laguma kalsoonaay been uba sheegayn walow inta badan dee had iyo goor bidaano sucun ay dadka caynkaasa iskuba xeeraanoo aan war runaba wixii jiray kaba qariyaba bal markaasayadee dadkii fuqahadiiyo salaaxadii buu leeyaha akaabirtii ciddii atbaac lahayd inaanay as-su'aal can axwaali atbaacin ka qaafil noqon marka wuxuu yihi wayasaluna tama fi nas wayuxasinu waa fiicnaynayay alxasana waxa fiican oo uu fiicnaynayadu dee wanaag buu ku sifaynayay waa ammaanayay wanaaggiisa iyo inuu fiican yuu sheegayay kii sameeyey buu ammaani jiray wayuqawiihu waanu xoogaynayay wayuqabixu waa xumaynaya alqabiixa waxa xuna inuu xun yahay buu muujinayay waa ceebaynayay wixii xun ciddii samaysay waxaa xunoo dee dembigoodiiyo inaanay toosayn buu sheegayay wayuwahiihi waanu daciifinaya halkaa yuqawihi cagsigeed weeye waa daciifinayay oo dacfigiisiya taas buu muujinaya wuxuu ka dhigaya mid daciifa oo wahyo dee markuu dadka u diido yidha waxaa ka dheeraada ka fogaada ee faraa laga qaado waxaa tamarta dareen een daciifka ayuu noqonayaba ibnu naasirdiin baa waxau tan misaal ugaba dhiga كمدحه صلى الله عليه وسلم على العبادات المفروضات والنوافل والطاعات وسائر أنواع الخيرات وبس أمانتي رسولك إلهي أماني عبادات كم فرضك ثم ياشي خيرات كلامة يعريتي وعريني مع أسلم وحلاتي السيئات الموبقات كأه إيا دوشي قول إيا فعل بأم توصين بأم الروح أكينية مكال إيا عذاب أكينية مالب أكينية أحاديث تاكسار ورتين دي آب أبلان طيبة muctadila alamri hayra mukhtalifin marka haddaan saa iska nasbiyo kaanadii baan wataa oo halkan ii qadaro khabarkeedii baan kaba dhigaya haddii muctadilu lamri idiin xarakaysantayna waa la icraabayoo muctadilun baan u qadaraynaa laqbada hore haddaan horraysiyo kaana wuxuu ahaa rasuulka ilaahay muctadila alamri arrinkiisu miduu toosan yahay waa guud ahaanba xaalkiisa iyo shanigiisu hadday tahay dee waxaweye umuurihiisoo dhan shanigiisoo dhan ka toosan cadaaladu ay kuba sugan tahay dhexdhexaadkii adigu umuurihiisa ay wada toosan yihiin buu ahaa axwaashiisoo dhamiba oo hayra mukhtalifin waa taakiidun bay u tahay tii hore aan axwaashiisa iyo umuurihiisu aanay iskhilaafsanayn ee aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo wixiisii shuguntiisoo dhami taa toosan iskhilaaf aanu kuma sugnayn ayuu ahaaba waa haddaan kaana idhaha haddii kalena huwa rasuulkii ilaahay muctadilu lamri oo macna ahaan iyadaa ka xildheeroo dee jumlo ismiya oo dawaam iyo hubuud keenaysa ama istimraar ayay noqonaysaaye kuwa isagu muctadilu amri arrinkiisu guud ahaanba miduu toosan yahay oo hayru mukhtalifin aanu iskhilaafsanayn buu aaba rasuulka ilaahay laa yaqulu ma qaatil noqonayn rasuulka ilaahay iyaga waxusheegooda tacliimtooda tadkiirkooda tarqiibkooda iyo tarhiibkooda rasuulka ilaahay kama qaatil noqon ahayn makhaafata an makhaafata an yakfuluu inay qaafil noqdaan oo iyagu markaa qafay ay asiibto oo ay dee dariiqii toostaa kaba leexdaan taas ay ama ay khayraadkii ka wahabsadaan isagoo ka cabsanaya weeye oo waa makhaafata mafcuul ajri iyo laa yakfulu ma qaafil noqon ahayn rasuulka ilaahi waa tadkiirkooda tacliibtooda iyo tarqiibkooda iyo tarhiibkooda makhaafata an yakfulu waa isaga uu ka cabsanaya daraaddeed inay iyaguna haddii uu rasuulka ilaahay dee uu iyagii ka seexdo wuxuu sheegi waayo waanin waayo toosin waayo inay iyaguna ka qaafil noqdaanba rasuulka ilaahay inay wax ka faa'iidaystaan u soo dhowaadaan cilmiga iyo hadyigiiyo siiradiisa ay qaataanba iyo nasaaixdiisa isagoo taa kaba baqanaya aw yamiilo amase ay iishaan ila dacati waraaxa waa dee akhlaaq wahd iyo raaxo oo bal taas ay kaba ay ka iishaan isagoo taa kaba baqanaya likulli xaalin xaalo kasta iyo wax kastoo yimaadaba cindahu isaga agtiisa cataadin wax loo diyaariyey oo ugu talagalay baa jiray cataad waa ka saxaab waa shay-un mucadun lah wey waa wax loogu talagalay oo loo diyaariyey oo macnaa waa xaalo kastoo axwaashiisa ka mida waxa kalee dadka kuma iman kara iyo wax kasta hadday tahay jihaad iyo dagaal iyo xarbi hadday tahay silmi oo kale hadday wax kaloo yimaado ay tiyo dhibaato kaloo soo biirta iyo haddii adugu guud ahaanba xaalo kasta iyo shay kastaba agtiisa waxa weeye rasuulkii ilaahay wax ugu talagalay uu diyaarsaday oo dee wixii bal matalan markaa lagu saxo ama lagu toosiye ama lagu fuliyo ama taas unbaaba rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu calayh markaa umuurta iyo wax kastaba wixii u munaasibkaa ayuu ugu talageli jiray oo ugu diyaarsan jirayba wey likulli xaalin cindahu cataadu laa yuqasiru ma gaboodfalahayn ama kama gaabinayn can ilxaqi xaqi xaqi inuu dhammaysto u markaa istifaa lxaq lisaaxibihiba matalan ama inuu caddeeyo ciddii xaq lahayd xaqii uu qaado taas rasuulka ilaahay kama gaabinahayn walaa yujaawisuhu mana gudbahayn oo dee xagga adigu ujeedadu ifraad iyo tafriid midna ma lahayn xaqii kama gaabinahayn oo gaboodfal ma jirin mujaawasat lxad iyo xadgudub ziyaad iyo waxyaalahaas oo kale oo bal macnaa wixii loo baahnaa in ka badan markaa laba qaato ama lalaba yimaado taasna rasuulka ilaahay kamay dhacahaynba aladiina kuwa yeeluunahu ku soo xiga isaga marka la eego hadday tahay majliskiisa marka ugu horaysa hadday tahay salaadii waa umuurihii kuwa iyaga isaga ku soo xiga khiyaaruhu minanaasi ee dadka kaba midi khiyaaruhum waa kuwa u mudan weeye waataa xadiiskii liyariinii minkum ululaxlaami wadnuhaaba xataa salaada uu yidhi waayo waa kuwa wax ka qaadan kara axwaashiisa dabdinaya ciddii kalena u naqlin kara bal haddaba markaa dadka iyaga ku soo dhawaaye isaga ku soo xigay waa dad kuwa khiyaartooda waayo iyaga u suubanaya liistifaadati lculumi wa tacalumiha ayay uma suubadaan ayaa wuxuu leeyay markaas taasay u haboonta ninkii caalimkaa fii darsi cidda isaga u soo dhawa khiyaara dalaba inay noqoto waa cidda hagaaga waxu fahmaysa waxu dabdinaysa ee u qabanaysa taas oo kale dee ciddii kalena usii faa'iidaynaysa cilmi iyo fahmiba fiican leh lagu kalsoonaan kara wax naqlin kara afdaluhum ka ugu fadli badan dadka dee dadka cindahu isaga agtiisa acamuhum waa kuwa xataa u dhow ee khiyaartii dadka ah ka usii fadliga badan isaga agtiisa acamuhum ka ugu caamsan weeye nasiixatan xagga nasiixada oo nasiixada dadka kale loo nasiixaynayo adduunya iyo aakhiraba loogu nasiixaynayo ka u badan ee nasiixadiisu mid caama ay tahay ama dadka kale kaba caamsan ee ka badan kaas baa agtiisa ka u mudan ba aha usii fadliga badnaa waacdamhum ka u weyn cindahu isaga agtiisa mansilatan xag mansilo iyo martabada waa mansilada ka ugu fadli badan u weeyaan axsanhum ka ugu fiican dadkaas muwasaatan waa kaalmaynta dadka loo kaalmeeyo loo ixsaan falo ciddii muxtaajiinta ahayd umuurahooda diineed iyo umuurahooda adduunyaba ka taas ugu badan ee ugu fiican iyo wa muwaasaratan mucaawano waa xoogeyn iyo muwaasaro waa laba laftiyo isku dhow ama waxa inta hore waa ixsaankii iyo waxtarkii tan kalena waa kaalmadii waxyaalihii kale iyo umuurihii kaliya muhiimaadkii kala gudashadeed ciddii loogu kaalmaynayaba macnaa wataa dee waa ruuxa fuliya watacaawada cala albiri wataqwa kaas baa agtiisa ugu mansilo weynaan qaala wuxuuhi fasa'altuhu waan weydiiyey can majlisihi majliskiisaan weydiiyey waa fadhigiisii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caley waxay la tahay xadiidka wax la kala gooye maaha ee waan wadaynaa oo intuu inoogu dhammaadayo waayo haddaan imanka intan ku kala gooyo koley si fahamku faham guud uu noqdo macnaa rasuulka ilaahay markan uu fadhiista weeye iyo majliskiisan uu fadhiisanayo axwaashiisu say ahayd dariiqadiisu say ahayd iyo bal taas baan weydiiyey faqaala wuxuu uhi kaana rasuul hadda qaaladana waa xusayn saaltuhu mafcuulka baariska ama damiirkuna waa aabihi cali bn abi aalib wuxuu yihi kaana rasuul lahi sal lahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa laa yaquumu mid aan kicin walaa yejlisu aan fadhiisan ilaa calaa dikrin xus ilaahay uu xusayo mooye hadduu kacana xuskaa ilaahay buu kuba kacayay hadduu fadhiisana xuskaa ilaahay ayuu iyo intaa uu fadhiyo dikrigaasu kuba jiray oo dee aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim xadiidkii saxiixa muslim inoogu sugnaa caaisho xadiidkeedii aan maxayd kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani rasuulka ilaahay axyaantiisoo dhan bal dee majliska la fadhiistay een ilaahay lagu xusin rasuulkiisana aan laguma salaynin inuu dadka xasra ku noqonayo qoomamo nuqsaan uu ku noqonayo tabiica ay jiraysana xadiis baaba dee ay noogu sugnaatay bal haddaba rasuulka ilaahay ma kacahayn mana fadhiisanin ilaa calaa dikrin kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani waydataa hadduu soo gaadho ilaa qowmin qoom uu soo gaadhana oo qowm uu soo gaadho ujeedadu dad baa xalqad sii fadhiya ee waa xalqadii caadiga ahayd oo dee sii nidaamku ahaana kolley waa in horta dee safka hore iyo intaa hore la buuxiyo xalqadu dhinaca laysa saaro kolley sidayna aan u fadhiisano maaha dabadeed haddaba hadduu adigu dad majlis sii fadhiyey cilmi ku jiray dikri ilaahay ku jiray wuxuun ku jiray uu u soo buxu isagu u yimaadana intaha waa tawaaduciisii wuxuu ku intihoonayay marka idantaha hadduu soo gaadhay ilaa qowmin jalasa waa fadhiisanayay xaytu meeloo yantahii uu ku dhammaanayo bihi isaga almajlisu meeshan la fadhiya oo ujeedada rasuulka ilaahay markuu majlis dadoo kalea loo fadhiyo yimaado hortii lasii fadhiistay intuu dadka kasoo tallaabsado halkaa sadri almajlis la yidhaaho ee majliska meeshiisa hore ah iyo taas muu soo fadhiisan jirin ee halkaa dadkaasi ay joogaan halka ugu shaysa un waa darafta halka ku dhammaaday maaha in dee dadka daba fadhiisanaya haddii meel kaba banaan tahay ee majliskii halka uu ku dhammaado ayuunbuu fadhiisanaya walow dee marka dambe taasi ay isu rogaysay uun hadhow sadri majlis ay isuba rogaysay oo bal taasay ahayd kolle xadiid kala duwanna taa way kuma timi isagoo qof wax isu sheegaya uba yimi oo ninkii doona inuu halkii kaba kaco yiri maya fadhi bal xadiidka maqaalsantiisa ku sugnaada dee daraftii uu fadhiistay iyo halkii dadka dabadoodii ahayd markii dambe hadalkii dhammaadayna dadkii ay xaggiisii usoo wada jeesteenba bal adigu taas bay haydo dee waana layna faray taas oo xadiid baa wuxuu ku yimi xakiin hadduu majliskan oo kale a yimaado haddii dee majliskii xalqadii la buuxiyey oo xalqadna kollay dee adabteeda ah in xalqada la buuxiyo loo waasiciyo dadku ay u kala durkaan halkii looga durkay ha fadhiisto haddii kale ha eegoon halka darafta ee majlisku kuba dhammaanayo meesha ugu waasacsanha iskaba fadhiisto oo kale kole dee xadiidkii saxiixa kuba yimina isagoo rasuulkii ilaahay la fadhiyo majliskiisii saddexna ay soo baxeene xalqadii waa la buuxo dhinaca la isku hayay mid meel bannaan uu helay oo halkii fadhiistay kii kalena intuu meel waayay dadka dabadoodii fadhiistay midna iskala tegay labadana wanaaguu kuba sheegay kaasna dee wax kale oo dibkooda taasna ee saxiixa inooguma sugnaa taasna waaba jira bal halkaasuu fadhiisanaya weliba waa ya'muru bidaalika dee rasuulkii ilaahay wuxuu amrayay dadka in laga tallaabsado maaha in dee dadkii oo dhinaca isku haya la cidhiidhiyo ma aha ee hadday meel bannaantayna fadhiisto haddii kalena halkaa darafta majliska uun halkaa hakama durkayna dee majliska uu ku dhammaanaya uun taas inuu ruuxu fadhiista ayuu amrayay taas bay ahayd isaguna sidaasuu yeelaya yucdii waa siinayay kula julasaahi dadkan la fadhiista waa jamcu jaliisna waa dadkan isaga la fadhiya dhammaantood mid kastoo dee kaba midaba binasiibihi nasiibkiisa waa xaqigiisa xagga marka la eego weji furfuranuu ku qaabilo la hadalkii xaggiisa u jeesto mid kastaba oo macnaa may dhacayn rasuulka ilaah isagoo de inuu inuu eego ruuxuu laba hadlo ruuxuu la sheekaysto intii kalena iska ihmaaliyo miduu xaggiisa eego kuwa kale aanu xaggooda dabadayn mid kastaba nasiibkiisa yar iyo weyn cidda joogta isagoon eegin kan kanaa faadil iyo kanaa mafduula nasiibkiisa xagga la eega iqbaalka xagga bishriga iyo dalaaqada xagga hadday dee tacliim iyo irshaad noqoto waa siinayeyba walaa yaxsabu laa yaxsabu markaa muu moodahayn yaxsabu iyo yaxsibu labaduba waa caadi oo kolley qiyaasku dee wuxuu ahaan lahaa yaxsabu oo la yidhahaan waxa fasaxo badan yaxsibu qur-aankana meel kasto dee ficilkani dhacaba labada qiraa'aba waa la aqriyey yaxsabu ana maa lahu yaxsibu ana maa lahu laa yaxsabu waxa weeye uma malaynahayn markaa jaliisuka isaga la fadhiya ana axadan ruux akramu inuu karaamo badayo calayhi korkiisa midu isaga oo calayhi cala nabiyi sala allahu alay wasalam inuu bacdaa ruux kasta markuu hagaag u qaabilo weji furfuran xaddigiisii nadariya istiqbaal iyo hadal uu siiyo dee mid kasta wuxuu laamala adiga ninkaa mudani mama jiro mid marjari ee intuu ka jeedo odhanayaba adiga maanta malaa dadkii kale waad ka hoosaysa oo tirsanayay bal markaasi may jireen muu qaadanayn inuu ruux ka karaabo badan isaga agtiisa karamara badan inuu joogoba majaalasa ruuxa la fadhiista aw faawadahu amase la hadla fii xaajatin xaaja mufaawadaad waatan imakaba la yidhaaho faawadahu ama qaawalahu macnaha la hadlo oo xaajo uu leeyahay rasuulka ilaah inta ugu yimaada kala hadla weeyaan oo hadal la bilaabo markaa saabarahu waa la sabri jiray macnaha rasuulkii ilaahay kamuu degdegi jirin isagoo la fadhiistay kama kici jirin oo isagoon kii kale weli fadhiya isagoo hadalkii wada kamuu goyn jirin ama kama jeedsan jirin ee saabara weliba maxay keenaysa mufaacaladii waa waa dee laba ruuxoo wada sabrayo mid kasta kii kale ka kale dee ka sabir badinaya weeyaan oo waxay ku tartamayaanba sabirkiio isagaa sabirka kaga qaalib noqonayo waaba tan xataa yakuuna ee taasuu daa'imaya xataa yakuuna ilaa uu noqdo kuwa waa ruuxan la fadhiistay ama la hadlayay almusrif canuka ka gadoomaya isagu haddii uu gacan xataa ruuxu gacan qaado ilaa uu ruuxu kale sii daayo isagu gacantiisa ma sii daynahayn hadalkuna taas buu ahaa xataa yakuuna huwa almusrif canhu waman sa'alahu ruuxa weydiista xaajatan xaajo weydiista lam yarudahu ma celinahayn ilaa biha xaajadii oo u gudo uun mooyee waa haddii uu helayo weeye aw bimaysuuri lqowli ama hadal dabacsan oo sahlan oo kuba idhaado ilaahay baa ku yidhi subxaanahu wa tacaala waimaa tucridanna canhum ibtigaa raxmati min rabbika tarjuha faqul lahum qowlan maysuuran oo dee waaba wacd waqti kale iyo dee isagoo u ballan qaado dad badan u ballan qaado wafaadkiisii dabadii wixii loogu ballan qaaday la siiye waa jiray haddaba hadduu wixii hayana waa siinayay haddii aanu hayna hadal dabacsan oo fiican oo sahlan oo kaa rabbi faray ah ayuu ruuxii ugu jawaabayuu kuma celinayay taas buu qad wasaca waa u waasac noqday annaasa dadkii oo dhan bassuhu waa bishrigiisii furfurnaantiisii wejigiisii furfurnaanya dalaaqatu weji dee waaba taa xadiidkaa hore sheegay inakum lan tasalu nnaasa biamwaalikum fasacuuhum biakhlaaqikum qad wasaca annaasa bassuhu iyo wa khuluqu dabeecadiisiiyo fasaara lahum abad aabuu noqday xadiid masaa iyo keyrkii ay wariyeen baaba inamaa ana lakum milu lwaalidi baay aabba oo kale aan idiin ahay waa xagga shafaqada iyo naxariisto bal dee waa uga shafaqo badan waana uga waxtar badan yahay oo aabbu hadduu ruuxa bal gaajo ka ilaaliyo oo markaa arad ka ilaaliyo daahirkiisan iyo adduunyadiisan bal wixii maslaxadiisii guuduuna uu ka ilaaliyo isagu tii aakhiriya tii adduunyaba waa u ilaalinaya waana u saciyaya waana u taxsiilinaya fasaara lahum amar wasaaruu waxay noqdeen cindahu agtiisa fi lxaqi xaqa sawaan kuwa ku siman oo waxa weeye ruux kastaba wixii uu mudanayay waa helayay ruuxna madan ahayn inuu agtiisa kakale kaga fadilaado ama kaga socno ee cadaaladiisii taabkahay daraaddeed majlisuhu majlisiisu majlisu xilmin dulqaad majliskiibuu ahaa waa majlis dulqaad oo taas ee rasuulka ilaahi waa xilmi waxayaain xeshood majliskiina waa ahaa iyadana adabdhan waana inoo soo socotaa qayb majliska haddii alaydhaa xadiiska qaybtiisa inoo dambaysaa gaar ahaan majliska iyo kaanamaa calaa ru'uusi mudayr iyo lafdigaasi xadiidku ama kan weeyaane intii uu kaba tegay oo kuwa sinaa uu googooye adigu majlisku waa inoo dameeyaa majlis dawqaad majlis xeshood iyo wa amaanatin ammaano waa majlis ammaano ayuu ahaayo dee ammaanadu waxaa laynagu kalifay oo ammaano waa dadkii wada gudanayay ahaayeen laakiin ammaanaduna majliskuna ammaanuu leeyahay wixii dhacaya majliska dhexdiisa ruuxan kalee jooga ee asraar bay noqon majlisku leeyaho ay tahay inuu dhowro inuu meelaha ka faafiyo ka sheegsheego xataa haddaanay toosayn ma aha xadiis baaba ku yimi almajaalisu bilammaana haddaba majlis ammaanadaas lagu wada fadhiyana wa aha iyo wa sabrin sabri daaco iyo wax kastaba lagu sabrayo laa turfacu lama kor yeelayn fiihi majliskaa dhexdiisa alaswaatu dhawaaqyada ilaahay baaba yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nabiyin marka aswaada iyo dhawaaqa laguma kor yeelayna way noo soo socotaa in la wada foororayay ood moodaysay madaxooda si waxay shimbiro dul fadhiyaan xadiidka qaybtiisa dambe insha allah casharada dambe inooguma iman doontaaye laa turfacu fiihi alaswaatu walaa tu'banu lama ceebaynahayn oo fiihi majliska dhexdiisa alxuram waa majliskaa sharafta leh waa majliskii rasuulka alxuram waa jamcu xurmatin xurmada haweenayda waa la yidhaha dee ninka haweenaydiisa waxaa kaloo la yidhaha waxa ay dee ruuxu ay tahay ama uu ilaalinayo xafidayo o dhan baa la yidhaha haddaba dadka aan akhlaaqda lahayn ama aan toosayn majaalistooda waxa ka dhaca ama aan muruca lahayn in meelaha la hadal qaado ceebahaasi ay yimaadaan taasi may jirin oo jaanibkaa lagama hadal qaadee ceebtaasi may jirin wax ka sheeg meelahaasina may jireen walaa tu'banu fiihi alxuramu walaa tunsa lama faafinahayn falatatuhu waa jamcu falsatin falsada waa hafwada ee waxa weye bashar baa la yidhi kolkol ruuxii waxaanu ka fiirsan oo hadalaaba ka soo furi kara oo toosayn marka taasoo kale waa la asturayay halkaasaa lagu daynayay lama faafinayno lama qaadayn tunsana nasawtu shaya macnaa tartu waan daahiriyey bowe oo macnaa falataadka majliskaasi leeyahay hadduu dhacaba ay falta dhacdo hafa ay ka dhacdo waxaana ruuxu u fiirsaniyo hadalka saasa ay kaba soo fusho lama faafinayna waa la asturayay macnuu waa kaasba waxaa kaloo culimmada ay kuwa fasireen halkan macno labaaday leeyihin lafdigani waa ixtimaalaya oo walow dee macnuu uu yahay iijaab wax la sugayaa falta way dhacaysay laakiin waan la faafinayn uu yahay ujeeddadu ay tahay uun xaggan inaan asal ahaan faltaba masjidkaas masjidkaa xilmiga iyo ammaanada iyo sabirka weeye aanu lahayn oo bal matalan ilaahay qowlkiisa subxaana wa tacaala laa yas'aluuna annaasa ilxaafa dadka waa dadka fuqaradaas ee waxsuru fii sabiilillah ayaa ilahay wuxuu hi laa yasaluuna annaasa ilxaafan laba macnay mufasiriinta soo qaadaan waana baabkan aan hayno midi waa in waxa la anfiyaya dee daahirkana weeye waa naafka marka lafdiga aan eegno waxa la anfiyayaa waa ilxaaqka waa qeydka oo macnaha waxa weeye dadka caynkaasa waxa weeyaan dee hadday xataa su-aali ka dhacdo maaha dad su-aasha ku celcelinayo oo laazimayo oo manaa laa yasaluuna mulxifiina wey ilxafa manaa mulxifiin marka meesha aslan su-aal way iman kartaa ama waamay jirtaa laakiin maxaa la anfiyey ilxaaf taasi waa macna ee waxay leeyihiin macno kale oo kaba xeel dheer baa jira halkan oo ay tahay qeydkan maahae waxa la anfayayaa inuu muqayadka qeydka waxa qeydku u yaallo waa su-aasha nafteedii waayo waxaa tilmaamaysaba tacrifuhum bisimaahum marka waxa weya taas oo de waa ama dee waxa weeyaan dee tacafufkii dee iyaga muuqanaya taas baa laguma garanaya yaxsabu minha jaahilu abniya mina tacafufiha oo ruuxii xaaladooda ka jaahilaa wuxuu moodaya markaa macnuhu uu noqdo laa taqacu minhum su-aalun oo fayaqaca minhum ilxaaf su-aalba kamay dhacahayn oo haddii dee su-aal ay ka dhacayso markaa ilxaaf kama yimaado waxaa dee kollay markaas ma liaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yudacim waaba taas macnahay keenayso kuwan daalimiinta xamiim ama u dhow ama shafiic la adeeco ma laha marka maxaa meesha soo baxaya dee shafiic ama xamiim way leeyihin lakin waan la adeecahaynba macnu kaas bar malaha macnu waxa weeyaan asal ahaanba ku shafiica iyaga umay sugnaanin oo haddi ay leeyihinba kol shafiica laba adeeci lahaa markaa tana taasoo kalo macnaa waxa weeyaan faltaba majliskaa may lahayn oo haddii bal markaa ay faltadaasi jir lafaafinaa la sheegsheegi laha koleyna xagga badiica markay balaaqada noqoto ayaa deena barhkood de kutubtayintooda ronroon bay kuma suganta oo ay waxay dhahan nafyu shayi biliijaab macnaa shay baa la anfiyaya iyadoo dee wax isaga ka mida haddana aada moodo in la sugayo oo macnaa waxaa la anfiyayaa shay sababtiisii ahaa shay calaaqadiisii ahaa qaradkuna waxa weeye waa isaga naftiisa ayaaba la anfiyaya aayadan iyo dee taasii bay soo qaateen cala allah xibn laa yuftadaa bimanaari oo suyudi alfiya uu leeyaho jaanibkaasa ama uu talkhiiskan dee macruufkee uu leeyahay qadweyne uu ku nadmiyey oo tan cuquud uljumaal la yidhahdaa maxaa wa minhu nafyu shayi biliijaabi nafyu thubuuti bintifa alasbaabi oo waxaa ka mid ah noocyadaas waa badiinka muxasinaadka macnawiga ah shaygii oo la anfiyo isagoo la sugayo laguma anfiyo macnuhuna uu yahay isaga subuudkiisiba asbaabtiisiiya waxyaalahaasoo la anfiyey ayaa laguma anfiyaya markaa tan maxay noqon aan ku fasiraynaa walaa tunsa falataat anaa falataadkiisa lama faafinay majliskaasi falataat muu lahayn oo haddii uu yeeshaba ay dhici lahayd in la sheegsheego meelaha lagaba faafiyo mutacaadiriina iska dhaaf kaanu waxayan mutacaadiriina macnaa mutasaawiyiina weeyatan dad siman barhkood barka kale kama kibrahay barhkood barka kale uma faafayn uma faanahay oo rasuulka ilaahay baa muxuu ihi ina allaha awxa ilaya an tawaadacu way ilaahay baa iisoo waxyeeday oo dee markaas idaa xataa laa yabqiya bacdukum calaa bacdin walaa yafara bacdukum calaa bacd bal kaanuu yatafaadaluuna fiihi waxay majliskiisaa ku kala mudnaayeen bitaqwa ilaah ka cabsida mutawaadiciina xaalayn iyagoo tawaaducaya oo aan iskaba xaalayna yatafaadaluuna ama dee mutacaadiliin haddaan yahay wakaana waxay mutawaadiciina yuwaqiruuna way weynaynayeen fiihi majliska dhexdiisa alkabiira oo ruuxa weyn waa la xurmaynayay oo la weynaynayay wayarxamuuna way naxariisanayeen fiihi fi lmajlisi assagiira ka yar ee waxaanay ahaydba rasuulkii ilaahay muxuu ihi laysa mina man lam yuwaqir kabiirana wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaqahu ee alfaado kalena man lam yarxam sagiirana wayacrif sharaf kabiirina kalaam wayaqir kabiirada aduu alfaado kala duwan baa xadiiska kuba yimi ama dhowr riwaayuu leeyahay waana taa uu rasuulka ilah yidhi annaga nagaga mid maaha ruuxaasan yeelin haddaba majliskiisu ruux weyn majlis lagu weyneeyo ka yarna loogu naxariisto ayuu ahaa wayusiruuna waxay horraysiinayeen yuqadimuuna nafahooda ay kaba horraysiinayeen dad xaaja ka xaajada leh ka danta leh ayay nafahooda xagga rasuulka ilahi kaasaa loo dhaweynayay ka xaaja leh ayaa isaga loo dhaweynayay oo markaa taqriibkii iyo taas rasuulkii ilaahay si xaajadiisa ugu gudo kaasay horraysiinayeen inay naftooda ka horraysiinayeen wayaxfaduuna way ilaalinayeen alqariiba ka qariibka ruuxa markaa socotadaa markaa yimi qariibka ana waa la xafidayay xaqiisa iyo ikraamkiisa iyo dee qaraabada qurbadiisa daraaddeed uu qariib yahay taasoo kale halow barhkooda idhaah waxay ixtimaalaysaba masaa-isha qariibkaa si aanay u dayacmin si aan loo iloobin ee naadirka ayaa la xafidayay inay bal kaa horaan ku daynaynaayo ruuxaa kalena dee ixraam ixtiraam gaara iyo ikraam gaara ayuu lahaa kalley xadiidka waa dheeraade waqti dheer baan fadhinay ee wax dawaana macaanaa wax la kala karana maahe walaa waxaan kusoo khatimilaha ibnu jasari karaamtiisii un أخي لا ينشط الحبيب وربعه وعزع تلاقيه ونأت منازله وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالصبر هذه شمائله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك